walaa tayamamu alkhabiisa shayga xun ha u qasdino oo minhu ka mida maagaas ay tunfiquuna xaalaad bixinaysaan walaal lastum walastum biaakhidihi wax adinkaba ina qaateen ilaa an tuqmiduu fiihi inaad indhaha laabtaan ma ogiye ha bixinina ilaahay xoolahaaga markaad bixinaysa waxaa rabaa inaad wax fiican bixisee haddaad wax adigaba haddii lagu siiyo aad tiraahda inaa lilah uraxan muxuu ii siiyey ya inaadun hadda iska un qaadato ma ogiye wax aad yani aan ku raalli geliyeen oo aad aad qalbiga oga dhibsan lahayd adiguna xoolahaaga ha bixin waa un adigoo wax lagu siinaya ka soo qaad ya qaala wuxuu yidhi nabigu low ana axadakum axadkiin uhdiya ilayhi haddii loo soo hadeeyo mila maa acdaahu lam ya'khudhu uusan qaateen ilaa calaa iqmaadin waxaya inuu un indhaha laabo oo iska xishoodo mooyaan ninkii hebela maanta wuxuu siiyey mar baan damcay inaan ku celiyo laakiin waan iska un qaatay un ya waan iska xishooday inuu iga xumaadaan ka yaabe waxaas o waxaad rabtay maha o nin dhanood wax ka sugaysay ya yaa waxaan macno lahayn usaan kugu yidhi markaas mar baan damcay inaan ku tuuro bay kuleeyihin maautuuri hawlmaada haysanin ya marka naftu waa cajiiba wax fiican bay rabtaa mawti low ana axadakum uhdiya ilayhi mislu maa acdaa lam yaakudu uusan qaateen saasaa ilahay leey ilaa calaa iqmaadin inuu indhaha laabo waxayaain xishood maayo qaala wuxuu yidhi ninkaa la yidhahdo yani bare bare binu caadi wuxuu yidhi fa kunaa waxaana bacda dalika yaati axaduna wuxuu la imaanaya bisaalixi maa cindahu maalka uu agtiisa u agtiisa yaallo shayga ugu wanaagsan baa la soo qaaday maxaa waaba la xishoonaya ilaahay baa ku daalacanaya waxaan macno lahay inaad soo qaado waa laga xishoon jiray markaa wixii ka dambeeyo marka wax wanaagsan inaad hormarsato saasaa la doonaya rawahu tirmidi bisanadin saxiix allah subxana wa tacaala qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min dayibaati ma kasabtum can cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allahu canhu cabdillaahi bni mascuud can innabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu ina lishaytaani shaydaanka waxaa u sugnaaday limmatan bibni aadama yacni aya ina lishaydaani shaydaanka waxaa u sugnaaday limma ay maa yulqiihi fii khaadirihi wa yuwaswisuh qalbigiisa ayuu wax ku soo ridayaa khaadirkiisa limadu waxa yacni qofka khaadirkiisa kusoo dhacay walilmalaki limma malagana waxaa u sugnaaday maa yulqiihi fii qalbihi ibni aadanka qalbigiisa wax uu ku ridayo oo min alkhayr ay aka ina lishaydaani limma shaydaanka waxaa u sugnaatay waswaso uu qofka ibni aadanka ibni aadama uu qalbigiisa ku ridayo walilmalaki malagina lima ayaa u sugnaaday maa yulqii fii khaadirihi khaadirkiisa wuxuu ku ridaya oo min alkhayr fa amaa limatu shaydaan shaydaanka limadiisu fa iicaadun bishari wa takdiimun bilxaq fa iicaadun bishari shar buu u yaboohayaa wa takdiibun bilxaq xaqa inuu beeniyo ayuu qalbigiisa ku ridaya ay waxaasaas ma noqonayaan waxaas yaysa kugu dhicin buu leeyay qalbigiisa ku ridi wa amaa limat lmalak malagga limadiisuna fa icaadun bilkhayr khayr ayuu u yaboohayaa wa tasdiiqu bilxaq xaqa inuu rumeeyo waay faman wajada ninkii helo daalika kaas faman wajada daalika yacni malagga waxa uu qalbigiisa ku riday ninkii helo falyaclam ha ogaado annahu min allah ilaahay xaggiisa inay ka ahaatay falyaxmadillahi ilaahay ha ku mahadiyo waman wajada alukhraa midda kale ninkii helo oo xoogaa waswasaa qalbigiisa ku arko falyatacawad billahi ilaahay ha ka mangala min ashaydaani arajiim shaydaankii rajiimka ahaa ee ilaahay raxmadiisa laga dheereeyey waxa waswaasinaya waxaa ku ridaya waayaha ilaahay ha ka magan galo suma qara'a wuxuu aqriyay nabigu ashaydaanu yacidukum alfaqr ashaydaanu shaydaanku yacidukum wuxuu idin yaboohayaa alfaqra faqri wa ya'murukum bilfaxshaa wayaamurukum wuxuu idin amrayaa bilfaxshaa'i faxshuu idin amrayaa wallahu yacidukum makfirata minhu wa fadla wallahu waasicun caliim marka markaad doonaysa inaad wax bixiso ama wax khayra aada samayso shaydaanku qalbigaagu wuxuu kusoo ridayaa waa yahay iska ilaali waxaan yaana maaragtay waxaan haddaad weyday waxba heli mayside wixii baa kaa go-aye marka waxaasuu yani u yawahaya qofkuu qalbigiisa ku ridayaa ya ashaydaanu shaydaankii yacidukum wuxuu idiin yawoohayaa alfaqra faqri faqriga yani iska ilaaliya faqri baad ka baqaysa yani yaada faqri baa kugu dhici doona waxa haddaa samayso wayaamurukum wuxuu idin amrayaa bilfaxshaa bilbukli bukli buu idin amraya faxshahan bukli baa looga jeedaa aya kullu fuxshin fi lqur'aani fahuwa zinan ila fi hadihi laaya layidha qur-aanka fuxshiga kusoo aroor dhan zinaa looga jeedaa iyo waxaa xumaanta ah ila fi hadihi laaya aya oo fahuwa lbuklu waayo aayaddan saasaa lagu fasira wayaamurukum bilfaxshaa bilbukli buu idin amri inaad wixiina ku bakaysaan oo ina bixin wallaahu yacidukum makfiratan minhu ilaahayna wuxuu idiin yaboohayaa makfiratan dhaafidoo minhu xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlan fadli wallahu ilaahay waasicun caliim ay rawaahu tirmidi bisanadin xasan qaala allahu tacaala in tubdu sadaqaat in tubdu sadaqaati sadaqada haddaad daahirisaan oo muujisaan fa nicim maa hiya wain tukfuuhaa wa tu'tuuha alfuqaraa'a fa huwa khayru lakum in tubdu sadaqaat sadaqada haddaad muujisaan oo adinkoon laydin arkaya aada diibtaan fa nicim maa hiya fa nicma waxaa nicmo leh maa min jihati shay waxaa u nicmo leh aayahay ibdaa'uhaa wey muujinteedaa la muujiyey wey ama fa nicma waxaa nicmo leh maa fa nicim maa fa nicma waxaa nicmo leh maa yaaya ibdahaas aada muujiseen ayaa nicmo leh aayahay almaqsuusu bilmadxi hiya ibdaa'uhaa wey wain tukfuuhaa haddaad qarisaan oo watu'tyani watu'tuuha alfuqaraa fuqarada aada siisaan fa huwa khayru lakum saasaa idiin khayr badan baa ilaahay wa yukafiru ilaahay wuu dhaafaya cankum xaggiina min sayi'aatikum wallahu ilaahay khabiirun ilaah og weeye bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan oo camal falaysaan baadinkiisuu ilahay ogey can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nebiy sal ly slam qaal lamaa khalaqa allahu alard ilaahay ardada markuu abuuray jacalad waxay guda gashay tamiidu tataxarak inay dhaqdhaqaaqayso fa khalaqa aljibaala buurihii baa ilaahay abuuray facaada biha calayha facaada ay jacala wuu yeelay aayahay bihaa biljibaali calayha cala alard aaya caada calayha yacni amara biwadcihaa cala alard ardada in yacni lagu adkeeyo lagu dhakawiyo buurahan waaweyn ee culus baa ilaahay amray fastaqarat markaasay sugnaatay wey facajibat ilmalaa'ikatu malaa'igtii baa cajibtay min shiddati aljibaal buuraha culayskooda iyo adeygooday la yaabeen dhulkii dhaqaaqayo buurihii markii la saaray oo ay dhaqaaqi weydiisay marka ardadii malaa'igtii way la cajabtay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rabbi rabbigayow fahal min khalqika khalqigaaga ka mid ma yahay shay-un shaygo ashadda ka daran min aljibaali buuraha wax ka daran ma jiraan qaala ilaahay wuxuu yidhi nacam alxadiid birtaa kasii daran qaaluu waxay yidhahdeen yaa rabbi fahal min khalqika shay-un ashadda min alxadiid wax makhluuqaaga ka mid a oo birta ka daran ma jira qaala ilaahay wuxuu yidhi nacam annaaru naartaa kasii daran ay birta xataa way cunaysaa naarta qaaluu waxay yidhahdeen yaa rabbi fahal min khalqika shayun ashadda min annaar qaala ilaahay wuxuu yidhi nacam almaa biyaa ka adag aayahay naartan qaaluu waxay yidhahdeen yaa rabbi fahal min khalqika shayun ashadda min almaa qaala ilaahay wuxuu yidhi nacam alriixu dabaysha ayaa ka sii aday biyahana qaaluu waxay yidhahdeen yaa rabbi fahal min khalqika shayun ashadda min alriix qaala ilaahay wuxuu yidhi nacam ibnu aadam aaya ibni aadankaa kasii daran dabayshan marxaban tasadaqa ibni aadanku wuu sadaqaynayaa bisadaqatin sadaqo biyamiinihi midigta uu ka bixinayo taasoo yukfiha uu ka qarinaya can shimaalihi bidixdiisa uu ka qarinaya low haddii lagu qadara qof wey falmutasadiq alladii yukfii sadaqatahu sadaqadiisa qariyey ashaddu wuu ka daran yahay wa aqwa wuu ka xoog badan yahay caziimatan xagga qasadka min kulli shay wa sadaqatuhu sadaqadiisana fii dafci lbalaa'i balaayada say u reebaysa canhu xaggeeda iyo wa surcati qabuulihaa cinda allahi aqwa min kulli shay wax walba waa ka adagta ay marxaban waruwiya waxaaba la wariyey in allaha tacaala layadxak licabdihi idaa madda yadahu bisadaqa markuu addoonku intuu wax soo bixiyo jeebkiisa uu bixiyo ay ilaahay uu ka raalli noqonaya uu ka raalli noqonaya rawaahu tirmidi baa wariy xadiidka fi aakhiri tafsir can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sal alay wasalam qaal laysa almiskiinu ma aha ninka miskiinka waa miskiinka kaamilka ah alladii taruduhu tamra midka xaba timira soo helaya watamrataan wluqma luqmad baa soo celisa uu soo helay wluqmataan inama almiskiinu alkaamil alladii kii weeye tacafaf dhowrsanayo waqra'uu aqriya in shi'tum haddaad doontaan laa yas'aluuna annaasa ilxaafan dadka wax ma su-aashaan oo ilxaafan yani su-aal oo ilxaaf ay dadka ku ilxaaxinayao rawahu lbukhaariyu qaala allahu tacaala yamxaqu allahu ribaa wayurbi sadaqaat wallahu laa yuxibu kula kafaarin ahiim yamxaqu allahu ilaahay wuu tiraa arribaa ribadii ilaahay wuu tirtiraya waxaa xaaraanta ilaahay barakadu ka qaada wa yurbi sadaqaati sadaqadana ilaahay wuu barakeeyaa wallaahu ilaahay laa yuxibu ma sawaabiyo kulla kafaarin gaalnimo badane kulligii asiimin oo dembi badan can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tihi lamaa nazalat ilaayaatu aayadihii markay soo degeen min aakhiri suurati albaqara suuratu baqara aakhirkeeda ahaaday aayadahaasoo fi ribaa ribada xukunkeeda ka hadlaya qara'ahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa aqriyay cala annaas dadkuu ku dul aqriyey uma xarama wuxuu xarimay nebigu atijaarata fi lkhamr khamrada in laga tijaaraysto w waa xarimay nebigu ay maxaa yeele waa xaaraani w marxaban xarama atijaarata fi lkhamri waa litaxriimi shurbiha khamrada in la cabo waa xaaraan in laga ganacsadana waa xaaraan shaygu mar hadduu yani cunidiisaba ay xaaraan tahay inaad ka ganacsatana waa xaaraan rawaahu lbukhaariy qaala allahu tacaala wtaquu yowma turjacuuna fiihi ila allah wataquu yowman maalin ka baqa turjacuuna laydin celinayo fiihi yoonka fiigiisa ila allah uma tuwafaa la oofinayo kullu nafsin laf la arka wamaa kasabat waxay kasbatee walxaal hum ayagu laa yudlamuuna aan la dulminayni waay can ibni cabaas radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi aakhiru aaya aayad midda ugu dambaysa oo nazala soo degtay cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam aayat riba ribada aayadeeda waay aaya aayaddaa ribada lagu sheegay wataquu yani wataquu yowma turjacuuna fiihi ila allah ribadii markii laga warramay baa lagu khatimay mogta aayaddaasa ugu dambaysa l aayaadkii ka horreeyey ribada markii laga soo hadlo rawaahu lbukhaariyu can abi hurayrata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi lamaa nazalad markay soo degtay lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard lilaahi ilaahay waxaa usugnaaday maa fi samaawaat samaawaadka fiigooda wixii ahaaday wamaa fi lardi ardada fiigeeda wixii ahaaday ilaahay baa iska leh mulkan wa cabiidan ay wa khalqan intaba asagaa u leh ilaahay ay asagaa iska leh lahaansho u leh asagaa abuuray asagaa ku tasarufaya oo maamulay wain tubduu haddaad daahirisaan maa fii anfusikum naftiinna waxa ku sugan ow tukfuuhu haddaad qarisaan yuxaasibkum bihi llah ilahay waa idinku xisaabay waxaad daahirisaan iyo waxaad qarisaan labadu waa laydinku xisaabay fayakfiru liman yashaa ilaahay ninkuu doono wuu u dhaafay wayucadibu wuu cadaabi man yashaa wallahu calaa kulli shayin qadiir aayaddaa markay soo degtay istadda dalika calaa asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga asxaabtiisa way ku darnaatay aad ba ayaddaa macnaheedii fa atow way yimaadeen mar haddii la yidhi wax alla waxaad qarisaan iyo waxaad muujisaanbo labaduba waa laydinku xisaabinaya de waa khatar fa atowhu nabigay u yimaadeen uma barakuu cala rukabi lowyaha ayay ku fadhiisteen fa qaaluu waxay yidhaahdeen ay rasuul llahi ay rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahayow kullifnaa ay rasuul allah yaa rasuula allah nida qariibow kullifnaa waana la kalifay min alacmaali camalka maa nudiiqu waxaan awoodi karnaa awel nalagu kalif asalaatu weeye wasiyaamu weye waljihaadu iyo wasadaqa waqad unzila calayka waxaa lagu soo dejiyey hadihi alaaya walaa nudiiquhaa ma awoodi karna ayadan yani qofka yani daahir iyo baatinba qof is ilaalin karo ma jiro faqaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an taquuluu inaad tidhaahdaan kamaa qaala ahlulkitaabeyn siday yidhaahdeen min qablikum hortiin samicnaa wa casaynaa miyaa rabtaa inaad dhahdaan ilaahayo waan maqalnay laakiin waan ku caasinay arrintaa ma xamili karna ma awoodi karna miyaa rabtaa inaad dhahdaan bal quuluu dhaha buu ihi nabigu samicnaa wa atacnaa samicnaa ilaah waan maqalnay waatacnaa waana deecnay kufraanaka nas'aluka waxaan ku saalanaynaa kufraanaka rabbanaa yaa rabbanaa rabbigana wa ilayka almasiir qaalahaa maratayni laba goor buu nebigu ku celiyey falama iqtara'aha alqowmu qoomkii markay akhriyeen aayaddii oo wadallad biha alsinatuhum carabkoodu u jilcay anzala allahu ilaahay baa soo dejiyey fii iraha ciribteeda aamana arasuulu bimaa unzila ileyh ay aamana arasuulu rasuulkii wuu rumeeyey bimaa unzila wixii la soo dejiyey ilayhi xaggiisa min rabbihi waalmu'minuuna mu'miniintina way rumeeyeen kullun kulla arka aamana billahi ilaahay buu rumeeyey wa malaa'ikatihi iyo wa kutubihi iyo wa rusulihi aye rusushiisina way rumeeyeen laa nufariqu bayna axadin min rasulih qaalu waxay yidhahdeen laa nufariq kala geyn mayno bayna axadin oo min rusulih rusushiisa ilaahay rusushiisa oo dhan waan rumaynayna waxaa yidhi hal rasuul oo rususha ilaahay uu soo diray ka mid ah haddii la beeniyo ayagoo rusushoo dhan la beeniyey la mid wa qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa wa aacna samicnaa waan maqalnay ilaahay oo waatacnaa waan adeecnay gufraanaka dhaafidaadaan ilaah ku weydiisan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigana wa ilayka almasiir wa ilayka xaggaaga umu almasiiru almarjicu ahaaday falamaa facaluu dalika markay sameeyeen nasakhaha allahu tacaala ilaahay baa nasakhay faanzala wuxuu soo dejiyey caza wajalla laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha laa yukallifu allahu ilaahay ma kallifayo nafsa nafs ilaa wuscahaa daaqadeeda mooyaane lahaa nafti waxaa u sugnaaday maa kasabad waxay kasbato ayahu min alkhayri wa calayhaa dusheeda waxaa ahaaday maktasabad waxay kasbato oo min ashari rabbanaa laa tuaakhidna ay rabbanaa laa tu'aakhidna ilaahow ha noo qabanin in nasiinaa haddaan hilmaano o akhda'na saasay yidhahdeen mu'miniinta aaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi nacam qad facaltu waan yeelay aaya nacam baa ilaahay rabbanaa walaa taxmil calaynaa isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina rabbanaa yaa rabbanaa rabbigano walaa taxmil calaynaa ha nagu xumbaarin isran culays kamaa xamaltahu saad ugu xumbaartay cala aladiina min qablina kuwii naga horreeyey culayska aad saartay oo kale ilahu hanasaari y maxaa yeelay waxyaalo weyn baa lagu lagu kalifay kuwaas annagu aana qaadika ka qatli nafsi fi tawba reer bani israa'iil markuu qofku dembi gala hadduu towbad keenayo towbadiisu inuu isdilay ahayd isdil baa laleeyahy haddaan run sheegayso towbad wa rubucilmaali fi zakaat maalkana afar meelood markii loo dhigo yay meel bixinayeen waxa anagu cusurka aan bixinayno ay ayagu waxay bixin jireen rubuculmaal afar meelood markii loo dhigo maalka rubac dhan baa la dhiibi ay wa qarsu mawdici nijaasa meel hadday nijaaso ka gaartana marada hadday meel nijaaso gaarta waa in la gooyo meeshii jirkana meeshay gaarta waa in la xogo oo jirka dhan la maqaarka laga laga qaado la murxiyo si kale kuma daahir noqonayso ya waa in la murxiyo soo culays maaha waa culayskaas ilaah waa nagu xumbaarin ay qaala ilaahay wuxuu yidhi nacam rabbanaa yaa rabbanaa rabbigano walaa taxmi walaa tuxamilnaa ha nagu xumbaarin maa laa daaqata lanaa bih waxaana awood u lahayn iyo daaqo oo min ayi shayin wax kastaba ha noqday ana awoodi kara ilahu hanagu xumbaarin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi nacam waa idinka aqbalay qaala aa yahay wacfu cannaa wakfir lanaa wacfu cannaa bay yidhahdeen ilaahuw nacafi wakfir lanaa noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso anta adigu mowlaana sayidka anagii baata fansurnaa noo gargaar cala alqowmi alkaafiriin qaala ilahay wuxuu yidhi nacam qaala allahu tacaala nacam buu yihi qad facaltu waan waan yeelay waacfuu waan cafinaya waakfiru waan u dhaafaya liman taaba ilay qofka ii toobadkeenu wa innii lagafaaru liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma htada baa ilahay ay wa innii anugu lagafaarun waan u dhaafayaa liman taaba qofkii toobadkeena wa aamana rumeeyo oo wa camila saalixan sameeya uma htada hanuun fa kaanat waxay noqotay tilka alaaya aayaddaas ayada la soo dejiyey lilahi maa fi samaad iyo wa khawful asxaabi minha ay ka baqeen iyo wa shakwaahum yacni dacwadii ay dacwoodeen linabiyi sal alla alay wasalam sababan bay noqotay fi haadihi takfiifaat fudaydkaanoo dhan iyo waraxamaad allatii taasoo lam tanalha aysa gaarin ummatun ukhraa ummad heshay ma jirto ay ummad heshay oo naxariistaa la siiyey iyo fudaydkaa ma jira rawaahu muslimu fi liimaan ay walbukhaariyu watirmidi huna tafsiir bay ku wariyeen suuratu ali cimraan sumiyat bidalika waa liqowli llahi tacaala fiiha ayahay maxaa aali cimraan loogu magacaabay ina allaha astafaa aadama wa nuuxan wa aala ibraahim wa aala cimraana cala alcaalamiin saasaa marka loogu bixiyey suuradda magaceeda way qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaab huwa ilaahay alladii macbuudkii weeye anzala calayka dushaada ku soo dejiyey nebi maxamed oo alkitaaba kitaabkii kitaabka qur'aankaabaa ilaahay kugu soo dejiyey minhu kitaabka waxaa ka mid ah aayaatun aayaat muxkamaatun yacni waadixaad ahoo waadixaatu dalaala macnahoodu uu cad yahay hunna ayagu umulkitaabi aslulkitaab kitaabkan ayaga oo asal asalkiisa muctamadka waa aayaadka yacni muxkamka ah wey xale kuwa mutashaabiha macnahooda waaba la qariyey aayaadka muxkamka ah weeye aslulkitaab ay hunna umuhaaltulkitaab hunna umu lkitaab aslulkitaab wa ukharu baa ka mida wa minhu waxaa ka mida ukharu aayado kalaa ka mida mutashaabihaad ay mutashaabihaad ahoo laa tufhamu macaaniha macaanidooda aan la garanaynin ka awaa'il suwar suuradaha awalkoodaaba ka mid ah aliflaamiim daasiim nuun qaaf kaafaya caynsaad xaamiim awaa'ilu suwarkaasaa ka mid ah waa mutashaabih faama aladiina fii quluubihim zayqun faama aladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda ahaatay zayqun ay maylun can alxaq kuwa xaqa ka iilanayo oo xaqa ka iishay fayatabicuuna way raacayaan maa tashaabaha yacni waxa dhehgelay oo minhu kitaabka ka mid a mutashaabiha ayay raacraacayaan maxay u raacayaan mutashaabiha ibtiqaa'a alfitna fitnay dalbayaan dalaba alfitnati weeye liljuhaal juhaalada dadka jaahiliinta oo cilmiga lahayn bay rabaa inay fitneeyaan biwuquucihim fi shubahaat bay ku ridayaan iyo watalbis shubhadaasay rabaa inay ku tuuraan mutashaabiha fasiraynaa bay leeyihiin dadka aan cilmiga lahayn bay rabaa inay ku tuuraan ay wabtiqaa'a ta'wiilihi wabtiqaa'a tafsiirihi mutashaabiha tafsiirkiisii bay raadinayaan oy leeyihiin waan waan fasiraynaa wamaa yaclamu ta'wiilahu ta'wiilkiisana ma oga ila allah ilahay ma wax kaloo garanaya male ilahay baa cilmigooda la khaas noqday wey waalraasikuuna fi lcilm cilmiga kuwa ku xeel dheeraado raasikiinta ah yaquuluuna waxay odhanayaan aamanaa waan rumaynay bihi bilmutashaabihi baan rumaynay kullun kun la arko oo muxkamkiiya mutashaabihi ka mida min cindi rabbina rabbiga anaga xaggiisuu ka yimid wamaa yadakaru ma waansama baa ilahay yidhi ilaa ulul albaab ilaa asxaabu alcuquul dadka caqligale unbaa waansamay markuu akriyey nabigu aayaddan markuu akriyey yuu wuxuu yidhi markaas waayahay faidaa ra'ayta aladiina yatabicuuna waayahay mutashaabih min alqur'aan fajtanibuuhum fainahum fitna haddaad aragtaan kuwa mutashaabiha raacraacayo ka dheeraada waa fitne qolo fitnaysan waaye qaala caaishatu waxay ti radi allahu canha talaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam hadihi alaaya uma qaala wuxuu yidhi faidaa ra'ayta aladiina yatabicuuna ma tashaabaha minhu faidaa ra'ayta aladiina kuwii haddaad aragto yatabicuuna raacaya maa tashaabaha waxa dheh galay oo minhu kitaabka ka mid a mutashaabiha ayay raacraacayaan fa ulaa'ika kuwaasu aladiina kuwii weeye sama allahu ilaahay uu magacaabay faxdaruuhum ka digtoonaada waa kuwa ilaahay uu magacaabay ay oo fitnada ahoo yani fitnada raadinayo waay marka ka digtoonaada iska ilaaliya rawaahu larbaca wasamica nabiyu nabigu wuxuu maqlay sala allahu alayh wasalam rajulayni laba nin ikhtalafaa iskhilaafay fii aayatin aayadda isku khilaafay macnaheed isku haysto fa curifa waa la gartay fii wejhi nabiga wejigiisa alqadabu caro wa qaala wuxuu yidhi inamaa halaka waxaa halaagay man kaana qablakum ummadihii idinka horreeyey biikhtilaafihim khilaafkoodii fi lkitaabi kitaabka isku khilaafe ma hadda rabtaan hadda inaad kitaabka isku khilaaftaan anigoo dhexdiina joogo ay khilaafka waa lagu halaagsamaa rawaahu muslimu fi lcilmi can ibni cabaas radi allahu canhuma can nebi sal ly waslm qaal ismullahi ilaahay magaciisa alcadamu weynaa alladii idaa duciya bihi lgu markii lagu baryo ilaahay lagu baryo ajaaba u aqbalaya fi hadihi laaya buu ahaaday qul illaahuma maalika almulk qul waxaad tidhaahdaa allaahuma ya allahu allah yow maalika almulk yaa maalika almulk tu'ti lmulka mulkiga waa siisaa man tashaa ninkaa doonto watanzicu lmulka mulkigii waad ka qaadaysaa waa ka siibaysaa miman tashaa watucizu waad cizaysaa man tashaa watudullu waad dullaysaa man tashaa qofkaa doonto biyadika alkhayr biyadika biqudratika unbay ahaatee ku jirta awooddaada alkhayru khayr oo dhan inaka calaa kulli shayin qadiir rawahu طabarani can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal ly waslam qaal maa min mawluudin ma jiro ay ilmo yuuladu la dhalayo ilaa wa shaydaanu shaydaankii yamasuhu wuu taabanaya xiina wulida markii la dhalo fayastahilu markaasuu sawdaynayaa saarikan xaaliyo mid qaylinayo min masi shaydaani shaydaanka taabashadiisu ilmuhu la ooyaya ilmuhu markuu dhasho inuu ooyayo yani markaa uu ooyayo shaydaankii baa taabtay dhagka siiyo min masi shaydaani shaydaanka taabashadiisii iyaahu asaga uu taabtay ayuu la ooyay ilaa maryamo iyo wa ibnahaa mooyaane maryamo bintu cimraan iyo wiilkeedii oo nabi ciise ah mooyaane waqra-uu aqriya in shi'tum haddaad doontaan wa innii uciiduhaa bika wa duriyatahaa min ashaydaani arajiim ay maryamo bintu cimraan hooyadeed baa ilaahay magan gelisay waxay ku tidhi innii uciidu wa innii anigu uciiduhaa ilaahay ow gabadhan aan ku magan gelinayaa bika adiga wa duriyatahaa ay innii anigu uciiduhaa waan magan gelinayaa bika adaan ku magan gelinayaa iyo wa duriyatahaa carruurteeda ayada iyo ilmaheedaba min ashaydaani rajiimi baan kaa magan gelinaya ma taaban kara marka rawahu sheekhaan wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata can nabiy sal alay wasalam qaal kullu bani aadam bani aadamka kulligii yadcunu shaydaanu shaydaanku wuu durayaa fii jambayhi labada dhinac biusbicayhi labada farood buu kaga duri halkaa labada keliyooda xiina yuuladu markii la dhalo hayra ciisa bnu maryama ciise binu maryama mooyaane dahaba wuu tegayaa shaydaanku yadcunhu asagoo durayo fadacana fi lxijaab xijaabkii ka sokeeyey umuu gacanta ku dhufan ma gaarsiin karo laga ilaalinayaa rawaahu lbukhaariyu fi badi lkhalq can caamir bni sacad waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sal alay waslam qaal lama anzla allahu ilaahay markuu soo dejiyey hadihi alaaya nadcu abna'ana wa abna'akum ay waa mubaahaladii nadcu waan u yeeraynaa abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum ay uma nabtahil fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin aayaddaa markay soo degtay dacaa rasuulullahi rasuulka ilaahay wuu u yeeray sala allahu alayhi wasalam caliyan sida cali iyo wa faadimata faadimo iyo wa xasanan iyo wa xusaynan faqaala wuxuu yidhi allaahuma allahayow haaulaa'i ahli ilaahow aniga kuwa waa ehelkeyga waa kuwan kuwii ha loo yeerta dad nin walba dadkiisa ha u yeerta haddii la dhihi lahaa kuwa aan u yeeran lahaa ehelkeyga waa kuwan saasuu yidhi nabigu alayhi salaam ay rawaahu tirmidi baa wariyey hunaa wa muslimu fi lfadaa'il can ibni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu cabaas xaddaanii abu sufyaan abu sufyaan baa ii sheekeeyey min fiihi afkiisuu iiga sheekeeyey ilaa fiya afkaygu iigu sheegay bu qof iiga soo gudbiyey ama qof kaloon ka soo qaatay ma jira asagaa afkiisa iigu sheekeeyey ay qaala wuxuu yidhi indalaqtu waan tegey buu yidhi abu sufyaan fi lmuddati muddadii allatii kaanat baynii wa bayna nabiyi sala allahu calayhi wasalam muddadii aan kala dhiganay aan kala dhiganay ay waa xudaybiya cumratlxudaybiya muddadii la kala lagu ballamay oo in dagaalka la joojiyo intaasoo sano waa kii nabigu usoo jeediyey yacni aniga iyo dadka kale fartaysaga kaana qaada quraash haddaa tihin haddii markaas arrintayduba meel ay soo gaari weydo haddee waaba ilaahay baa idinka kaafiya adinku adinkoo dhibna arag dhibaato arag baad nabadgelaysaan haddii ummadoo dhan ay wada qaadato waxaan u hogaansataana adinkoo dhibyari baad hagooda ummadoo dhan kama hor imaan kartaane adinkoon ku dhammaanin oo dhibaato idin gaarin baad iska raacaysaan marka khayr baa idinku jire dagaalkii hadda dadkaad iga soo soko maraysaan iska dhaafa fartayga qaada aniga dadkiisu kaana daaya adinka waan idin daynaya anigu waxba idin dhihi maayo ay makadiina jooga dhulkiina iska jooga waxba idin dhihi maayo way ka aqbaleen markaa ballan baa lagu kala qaaday inkastoo ayagu ballankii buriyeen ilaa toban sano wax dagaala inuusan jirin nasri bay ahaydoo tobankaas sano unbaa dacwada la fidinayay bilaa dagaal oo markaasaa ummaddii oo dhan soo islaamtay ayadoon tobankii sanaba la gaarin sanadii lixaad bay ahayd xudaybiyo sanadii lixaad bay ahayd waa afar sane markay ka soo wartay sanadii tobnaad markay ballankii jabiyeenna maxaa lagu soo weeray toban kun oo ciidanaa lagu soo weeray markaas indhaha taagen ma waxaan wax ka qaban karnaa maya way way wada islaameen gacmahay taagtay hadday tobanka sane lasii joogi lahaa hadda ayagu ballanba ballan ayagoon burinin laguma qaadeen dagaale dee bas weeyo dagaal yani ma jira wax la yidhaha hay marka muddadaas iyada ah ayuu marka safray oo shaam buu u safray markii ballanka la kala galay la qaatay ay la kala qaatay fi lmuddati muddadii baan ku safray allatii kaanat baynii wa bayna nabiyi sal alla alayh wasalam qaala wuxuu yidhi fa baynamaa waqti ana anigu bishaam shaam anigoo joogo halkaasay u safri jireen quraashtoy id jii-a waxaa lala yimid bikitaabin warqad oo min anabiyi nabiga ka socota sala allahu alayh wasalam ilaa hiriqle hiriqle ninkii la odhan jiray cadiim ruum ayuu usoo diray jaa'a bihi warqadaa waxaa la yimid dixyat lkelbi dixyatulkelbi ninkii la odhan jiray fadafacahu wuu u dhiibay ilaa cadiimi busra magaalada basre kii xukumayey ayuu usii dhiibay fadafacahu cadiimu busrihiina wuxuu usii dhiibay cadiimu yani fadafacahu wuu u dhiibay cadiimu busra ilaa hiriqle hiriqlu sii gaarsiiyey markaas faqaala hiriqle wuxuu yidhi hal hunaa axadun hal hunaa halkan ma jooga axadun axad oo min qowmi hada arajul ninkaas asaga ah alladii yazcumu annahu nabiyun ninkaa inuu nebi yahay sheegayo wax qoomkiisii oo reer qureysheeda halkan ma jooga qaaluu fa qaaluu waxay yidhahdeen nacam safar baa jooga quraysh ka yimid oo yaa nala jooga fa duciitu waa lii yeedhay buu yidhi fii nafarin jamaaco xaal aan la socdo oo min qureyshin quraysh ah fa dakhalnaa waan usoo galnay calaa hiriqle hiriqlaa nala soo geliyey fa ujlisnaa waa nala fariisiiyey bayna yadayhi faqaala wuxuu yidhi ayukum kiineebaa aqrabu ugu dhow nasaban xagga nasabka min hada rajuli ninkan alladii yazcumu sheegayo annahu nebiyu nebi inuu yahay ninkaan nabinimada sheeganayo yaa inkugu dhow intiinaan qureeshta ah faqaala abu sufyaan baa wuxuu yidhi ana anaa ugu dhow wax aniga iiga dhow ma jiro fa ajlasuunii way i fariisiiyeen buu yidhi bayna yadayhi hortiisa wa ajlasuu asxaabii asxaabtaydina way fariisiiyeen khalfii gadaasheeda aniga gadaasheeday fariisiiyeen suma dacaa wuu u yeedhay hiriqle biturjumaanihi turjumaankiisi buu u yeedhay luqada carabiga yaqaan fa qaala wuxuu yidhi qul lahum waxaad u tidhaahdaa ay waa qoladii abu sufyaan la socotaa lala hadlaya ee gadaashiisa fadhiyey asxaabtiisa ahayd qul lahum waxaad u tidhaahdaa innii saa'ilun waan su'aalayaa haadaa midkan abu sufyaan can haada rajuli ninkaas alladii yazcumu annahu nabiyun ninkaa inuu nebi yahay sheeganayo nabinimada laga sheegayo ninkaasaan rabaa inaan wax ka weydiiyo fa in kadabanii hadduu been ii sheegay fakadibu uu ku beeniy halkaas been buu kugu sheegay dhaha way daba fadhiyaan marka marka ee waan warsanayaa dhegaysta oo wuxuu been iiga sheega ku qabta ay qaala abu sufyaan wuxuu yidhi wa aymullaahi bay qasami ahaatay lowlaa an yu'aasiruu calaya alkadiba been inay iga faafiyaan oo igu qabtaan oon ku ceeboobay meesha haddaana ka yaabayn la kadibtu been baa nabiga ka sheegi lahaa bu waxay markaa haddii gaalbuska ah soo maa marka waxbaa xumaan aan ka sheegi lahaa buuri laakiin nin halkan loo fadhiyo nin weyn oo been lagu qabtayna waa dhib hade oo beenaala ah ya uma qaala wuxuu yidhi liturjumaanihi salhu su'aal kayfa xasabuhu fiikum ninka nabinimada sheegtay dhexdiina bal nasabkiisa ka waran qultu waxaan idhi buuhi huwa fiinaa duu xasabin waa ninka noogu wanaagsanoo qabiilka ugu nasab fiican buu ka dhashay ay qaala wuxuu yidhi hal kaana fii aabaa'ihim ay malikun aabbayaalkiis nin boqora ma ku jiri jiray qultu waxaan idhi buuhi laa qaala wuxuu yidhi fahal kuntum ma ahaydeen tattahimuunahu bilkadib been ma ku tuhmi jirteen ma ku taqaaneen qabla an yaquula maa qaala hadalkan intuuna dhihinoo rasuul ilaahay soo diray baan ahay intuuna odhan been ma ku xaman jirteen qultu waxaan idhi buuri laa maya maxamedulamiin baaba la dhihi jiray weligii baan ma sheegi waxna isma dabamarin ay qaala wuxuu yidhi hiriqle ayattabicuhu ashraafu nnaasi am ducafaa'uhum dadka kuwooda sharafta badanee madaxda iyo tujaradii miyaa raacaya am ducafaa'uhum mise kuwaa tabarta dar ayattabicuhu ashraafu nnaas dadka kuwooda sharafta loo ashraafta miyaa raacaya am ducafaa'uhum qultu waxaan idhi buu yidhi bal ducafaa'uhum ducafada iyo masaakiinta umbaa rumaynaya addoommaha unbaa u badnaa waxay rumaynaysa ma iyo dadka masaakiinta oo laleeyahay iyo kuwa yani qabiil qabiilahan iska dhex jooga oo sheegadkaa iyo waxa unbaa u badnaa ya qolada ru'asada ah way ay uma badnayn qaala wuxuu yidhi hiriqle yaziiduuna miyay sii ziyaadayaan ow yanqusuuna mise way soo yaraanayaan qultu waxaan idhi laa bal yaziiduuna marba marka ka dambeeya waxbaa kusii darmanaya qaala wuxuu yidhi hal yartadu wax soo ma soo ridoobaya axadun axad oo minhum ayaga ka mid a can diinihi diintiisa wax ka soo laabta ma aragteen bacda an yadkula fiihi intuu galay bacdigeed sakdatan liajli sakda caro darteed lahu diinta uu cadhonay qultu waxaan idhi buuhi laa maana arag nin intuu rumeeyey si kasta haddii loo cadaabo xataa nin diintaa kasoo cadhoonayo waa diin xun loo kasoo soo nacay maaha mahaynuy qaala wuxuu yidhi fahal qaataltumuuhu dagaal ma la gasheen weli qultu waxaan ihi nacam waa la dagaalamay qaala wuxuu yidhi fakayfa kaana qitaalukum iyaah dagaalkiina bal ka waran markasta ma idinkaa jebinayey mise asagaa idin jebinayay qultu waxaan idhi buu yidhi takuunu lxarbu dagaalku xarbadu waxay ahaanaysaa baynanaa wa baynahu sijaalan waa kaltan waa moorgeys aayah waa yusiibu mina wa nusiibu minhu aayah sijaalka waxaa fasirayo yusiibu mina wa nusiibu minhu aaya marka waa moorgeysi oo waa kaltan oo maalin asagaana jebin maalin annagaa jebinayn kolba waa si aaya maalinkii beder baa saan ogaa loo galay sanadii ka dambeysay uxudna xoogaa waxay isu maleynayeen inay nabigii asxaabta yarjabiyeen inkastoo goobta looga dambeeyey oo ay iyagu iska carareen laakiin haddee dilka waxau ku badnaa un asxaabta qaala wuxuu yidhi fahal yaqdiru ballan intaad la gasheen weligiin ballanka mayn kaga baxay ballanka ma ka baxaa qultu waxaan idhi buri la maya isagoo ballan buriye ma arag ballan intaan la galna isagoo ka baxa maana wa naxnu anagu minhu xaggiisa fii haadihi lmudda muddadan hadda aan joognana ayahay ay laa nadri garan mayno maa huwa saanicu fiiha hadda nafteeda ballan baan leenaha inaan dagaal la isku qaadin baan isku ogey wuxuu fali doono ma ogi laakiin weligaan hadda ka hor ballan bursi kumaan arag qaala wuxuu yidhi abu sufyaan wallaahi baan ku dhaartay maa amkananii iima suuroobin min kelimatin kelimo udkhilu fiiha aan dhex geliya shay-an shay hayra haadihi middan hadda ballan baa noo yaallay wuxuu fali doono ma ogidaas intaa bisaa ii suurowday hayl in wax kale haddii laygu qabtaan kaya taas hadda xoogaa daahirkeeda run bay u egtahay oo haddii muddo hadda muddo waaba lagu jiraa waxay noqon doontaa arrintii lama oga mogta way og yihiin laakiin nabigu inuu weligiis ballan burinayn way yaqiinsan yihin ayaga naftooda ay qaala wuxuu yidhi fahal qaala hada alqawlu axadun qablahu qaala hiriqle wuxuu yidhi fahal qaala ma yidhi hada alqawla hadalkan oo nabinimada ah axadun axad oo qablahu asaga ka horreeyey qultu waxaan idhi la weligaana maana maqal nin nabi baan ahay leh waxaan maqlnayba maaha isaga unbaa noogu horreeyey uma qaala liturjumaanihi baa wuxuu u yidhi qul lahu waxaad u tidhaahdaa innii sa'altuka waan ku weydiiyey can xasabihi nasabkiisa fiikum dhexdiinna fazacamta waxaad sheegtay annahu fiikum fiigiina duu xasabin inuu yahay ninkain kugu nasab wanaagsan wakadalika rusul rusushu waa sidaa tubcasu waa lasoo bixiyaa fii axsaabi qowmiha qoomkooda qolada ugu nasab wanaagsan baa laga soo bixiya maxay rususha in la yasa maaha qolo damba haddii laga soo bixiyo xoogaa dhib baa imaani mogtahay qolada ugu nasab wanaagsan baa laga saaraya wasa'altuka waan ku su-aalay hal kaana fii aabaa'ihi melikun aabbayaalkiisi awoyaalkii nin boqora ma ku jira fazacamta waxaad sheegtay allaa faqultu waxaan dhihi lahaa low kaana min aabaa'ihi melikun aabbayaalkii hadduu boqor ku jiro qultu waxaan odhan lahaa rajulun nin weeye yadlubu dalbaya mulka aabaa'ihi madaxnimadii aabihii unbuu raadinaya wasa'altuka waan ku weydiiyey can atbaacihi atbaacdiisa aducafaa'uhum miyaa am ashraafuhum ma dadka ducafadoo tabartar yar baa miya waa kuwa madaxda faqulta waxaa tihi bal ducafaa'uhum wahum atbaacu rusuli wey rususha waxa raaco waa yani ducafada wey hale dadka kale way yar kibir badan yihiinoo ma hogaansamaan mogta ay ducafadaa rususha raacdo yani rumaysa wey wasa'altuka waan ku su-aalay hal kuntum ma ahaateen tantahibuunahu kuwa ku tuhuma bilkadibi been been ma ku taqaanin qabla an yaquula maa qaala hadalkan oo nabinimada intuuna sheegin fazacamta waxaad sheegtay allaa maye facraftu waxaan ogaaday annahu asagu lam yakun inuusan ahayn oo liyadaca alkadiba beenta mid kala tagayo cala naasa dadkao been ka ilaalinayo uma yadhaba tagayo fa yakdiba cala allahi ilahay ku been abuuranayo nin dadka been ka ilaaliyey inuu ilaahay ku been abuurto suurtagal maaha wasa'altuka waan ku su-aalay hal yartadu axadun axad ma soo ridoobaya ma soo laabanaya oo minhum ayaga ka mida can diinihi bacda an yadkula fiihi intuu galay bacdigeed sakdatan liajli sakda caro uu lahu diinta u cadhoonay fazacamta waxaad sheegtay allaa maye wakadalika aliimaanu iimaanku waa un sidaa idaa khaalada hadduu dheeho bashaashata alquluubi quluubta hadduu dheeho khaalada bashaashatahuna riwaayadka qaar baa ka soo aroos macaankiisu ay alquluuba quluubta hadday dheehdo bas wey qofka haddii xibnihiisa la jarjarayana lama karay wasa'altuka waan ku su-aalay hal yaziiduuna miyay ziyaadayaan am yanqusuun fazacamta waxaad sheegtay annahum yaziiduuna inay ziyaadayaan wakadalika aliimaanu waa iimaanku waa saas iyar iyar unbuu usoo ziyaaday xataa yatima ilaa uu taab noqo wasa'altuka waan ku su-aalay hal qaataltumuuhu ma la dagaasheen fazacamta waxaad sheegtay annakum adinku qaataltumuuhu inaad la dagaasheen oo fatakuunu lxarbu xarbadu ay ahaanaysa baynakum iyo wa baynahu sijaalan kaltan ama morgeysi yanaalu minkum mar wuu idin jebinayaa wa tanaaluuna minhu marna idinkaa jebinaya wakadalika arusul rusushu waa noocaas tubtalaa waa la imtixaamiyo mar waa la jebinayaa marna xoogaa nasri bay helayaan uma takunu lahum alcaaqiba ciribta u dambaysa ayaga unbaa leh ogow ay uma takunu lahum alcaaqiba waa nin ahlu kitaab oo kitaabka hore yaqaana wey oo siiradii ay ambiyada iyo si fiican u garanay wasa'altuka waan ku su'aalay hal yaqdiru miyuu ballanka ka baxaa fazacamta waxaa sheegtay annahu laa yaqdir wakadalika rusul rusushu waa sidaa laa taqdiru ballan kama baxdo wasa'altuka waan ku su'aalay hal qaala axadun axad ma yidhi haada alqawlo warkan qabla horti fazacamta waxaa sheegtay allaa maye faqultu ay faqultu waxaan waxaan ay idhi low qaala oo yani aan anigu dhihi laha low qaala hada alqawla axadun qablahu qultu waxaan odhan lahaa rajulu nin weeye itama ku dayanayo biqowlin hadal qiila la yidhi qablahu horti waa hadal hortiisa la yidhi oo iska raacayaan dhihi lahaa uma qaala wuxuu yidhi bima ya'murukum muxuu idin amrayaa qultu waxaan idhi buu yidhi ya'murunaa bisalaat salaada tukada buu leeyahy wa zakaati zakada bixiya xoolihiina zakada ka bixiya wa sadaqati sadaqada kale iyo khayrka sameeya walcafaafi dhowrsada oo xumaanta iyo iska ilaaliya qaala wuxuu yidhi hiriqle ay walcafaaf yaamurunaa bisalaati buuna amrayaa wazakaati zakaduuna amrayaa wa silati ay ay silat yani qaraaba ama silat raxim inaan raximka xidhiirino ayuuna amrayaa iyo walcafaafi dhowrsanida aan dhowrsano xumaantaan ka dhowrsano qaala wuxuu yidhi hiriqle in yaku hadduu yahay maa taquulu waxaa sheegaysa fiihi fiigiisa aad ka sheegaysa xaqan xaq hadduu yahay fa inahu nebiyu shaki kuma jira ninkaa waa nebi waqad kuntu waxaan ahaaday buu yidhi aclamu mid og annahu khaarijun nebi inuu soo bixi doono khaatim kii nabayaasha lagu khatimay uu dambeeyo waan ogaa walam akun laakiin ma aan ahayn adunhu mid maleeyo minkum idinka caraba inuu idinka soo baxay been buu sheegaya siirada waxaa saasaa ku qoran nabiga akhiru zamaanka inuu carab yahay oo quraysh laga soo saaray way ku qornayd laakiin xoogaa dee wuu yar raxeelayn inuu adinka idinka soo baxay carabtu de markaa waxay ahaayeen dadka kuwa ugu liidan bay ahaayeen dad xufaada oo qaaqaawan oo cawaama oo fuqaraa oo is nolosha ay ku nool yihiinba wax yani bini aadam ku nool buu lahayn bay ahaayeen marka niman la dhihi kara adinkaana hogaaminayo o nebigu idinka soo dhexbaxaya ma aha markaas wuxuu leey nebi inuu soo baxayo waan ogaaye laakiin ma u malaynayn inuu adinka idinka soo baxay walow anii anigu aclamu haddaan ogahay anii anigu akhlusu ilayhi inaan gaarayana la axbabtu waan jeclaan lahaa liqaahu inaan la kulmo ninkaa inaan la kulmo aad baan u jeclaan lahaa bu walow kuntu haddaan ahaaday cindahu agtiisa haddaan ahaw la joogana laqasaltu can qadamayhi labada lugood baan u dhaqi lahaa walayabluqana wuu gaarayaa mulkahu mulkigiisu maa taxta qadamay meeshan aniga aan xukumayo mulkigiisaa soo gaari doono waa ruum ruum asagaa la wareegi doona ogow ninkaas ninkaasaa qabsan doona qaala wuxuu yidhi haaye abu sufyaan uma dacaa bikitaabi rasuulillahi baa loo yidhi sala allahu alayh wasalam faqara'ahu wuu akriyey faidaa fiihi waxaaba ku sugan bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamadin rasuuliillah ilaa hiriqle cadiimi ruum ilaa hiriqle ayay warqadda u socotaa cadiimi ruumi ruum madax madaxweynaheeda ah salaamu nabadgeliyo calaa man itabaca alhudaa hanuunka ninka raaca dushiisa allahay amaa bacdu fa innii anigu adcuuka waan kuu yeerayaa bidacaayati alislaam islaamka dacwadiisaan kuugu yeeraya waa tawxiidki aslim islaam taslam waad nabadgeli aslim islaam yu'tika allahu ilaahay baa ku siinaya ajraka ajirkaaga maratayn iyo laba goor fa in tawallayta haddaad jeesato fainamaa ala fa ina calayka dushaada waxaa ahaanaya isma alcarisiyiin kuwa beeralayda ahoo shicibka ah adiga yaa dembigooda adiga dushaada noqonaya ay marxaban wayaa ahlalkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum aayaddaasaa marka ku qorneed warqadda anagu risaalaadka uu ku diri jiray warqaddaas yaa ahla alkitaab tacaalow kaalaya ilaa kalimatin kelimo u kaalaya kelimadaasoo sawaain eg baynanaa iyo wa baynakum annaga iyo adinka isku mid aan u nahay oo maxay tahay anlaa nacbuda inaana caabudin weeye ila allah ilaahay mooy wax kale inaana caabudin walaa nushrika inaana shariig yeelin weye bihi billaahi shay-an walaa yatakida inuusan yeelanin weeye bacdunaa qaarkaana bacdan barka kale arbaaban rabbi inuuna ka dhiganin min duuni illahi ilahay kayrkii fa in tawallow hadday jeestaan faquuluu dhaha ishhaduu biannaa muslimuun annagu inaan hoggaansanay oon ilaahay rumaynay iyo rusushiisa oon hoggaansanay markhaati ka ahaado falammaa faraqa ninkii akrinaya warqadda markuu ka faaruqay min qiraa'ati alkitaab irtafacat alaswaatu sawdyaalkii baa kor u kacay cindahu cinda hirqle wa kasura laqadu hugumkiina wuu batay iyo qayladii arrintaasaa la kohday oo ninkaan haddee yacni aa yahay in ninkaan la rumeeyo oo rasuulnimadiisa la raaco iyo arrintii baa meesha ka soo baxday asagana dee aad buuba ugu cadeeyey hadalkiisi mogtahay markaasay qoladii madaxdayda oo dhan meesha madaxdii dawladda o dhan baa fadhiya waa la hugmay marka waa la isku kacay wa umira binaa waana la amray oo fa ukhrijnaa waana la saaray buuri annagaa dee marti baan ahayne intaa markay arrintu maraysaa bannaanka naloo bixiyey buuri faqultu waxaanu idhi buuhi markaan soo baxnay liasxaabii asxaabtaydii baa waxaanu idhi buu yidhi xiina kharajnaa markaan soo baxnay laqad wallaahi ya amira wuu weynaaday amru amru ibni abi kabsha abu kabsha ninka la yidhaha wiilkiisa walle amarkiisa waa weynaaday ogow nabiga xoogaa abu kabshaha waa ninkii yacni xalimatu sacdiya zawjkeedii buu ahaa ee ridaaca aabbaha ugu ahay xoogaa nabiga markay rabaan inay yar waxeeyaan bay waxay dhihi jireen ibnu abi kabsha marka walle arrintiisi waa weynaatay ogow innahu asaga la yakhaafu waxaaba ka bal ka baqaya miyaa meliku bani asfar nimankii reer ruum ee bani asfar la odhan jiray meligoodii boqorkoodii baaba ka cabsanaya ninkaa artay waxba aan haysanin wax haysta jirin oo afarta asxaabta ee masaakiinta keliya iska agjoogaan yaa maanta boqorkii hay ruum baa ka gilgilanaya wuxuu leeyahay halkanuu xukumi doonaa ninkaas qaala zuhriyu imaamu zuhri wuxuu yidhi fadacaa hirqlo hirqlo wuxuu u yeeray culamaaa ruum ruum madaxdeedii oo dhan buu kulmiyey markay warqadaa u akriyey tu kama zuulin buu yidhi abu sufyaan muuqinan inaan yaqiininayo biamri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga amarkiisa inaan yaqiinaya kama zuulin annahu asagu sayadharu inuu daahiri doono maalinkaa wixii ka dambeeyey xataa adkhala allahu ilaah ilaa uu geliyay calaya dusheeda alislaam ilaa uu islaamnimada aan soo galo intaa wixii ka dambeeyey in yar umaan usoo yaqiininahayay buu in yar umaan usoo yaqiinlahay famaa ziltu kama zuulin buu yidhi famaa ziltu famaa ziltu kama zuulin muuqinan inaan yaqiininaya biamri rasuli lah sal lla alay waslam annahu sayadhar xataa ilaa uu ilahay islaamkii ku sharxay ya warxawn fadxu makay islaameen hadde waa sanadii sideedaad oo hijrada unbay islaameen isagii islaamay buu ku jiray laakiin la qabtay eesha lagu qabto ay isagii cabaas qaala zuhriyu imaamu zuhri wuxuu yidhi fadacaa hirqlo hirqlo waa u yeeray cudamaaa ruum ruum madaxdeedii buu u yeeray fajamacahu wuu kulmiyey fii daarin lahu daartii madaxtooyaduu ku kulmiyey faqaala wuxuu yidhi yaa macshara ruum ruum jamaacadoodiiw hal lakuma idiin sugnaaday fi lfalaaxi liibaan iyo warusdi hanuun aakhir alabadi weligiin hanuun weligiin ayaan idinka dhammaanayn ma rabtaan wa an yahbuta lakum mulkukum mulkigiinu inuu idiin sugnaado sidaad hadda dawladda utihiin u dhisan tihiin inaan ilaahay idin kharibin oo sidaan aad ahaataan ma doonaysaan waaya oo maxay tahay ninkaan rumeeya weyo waa rasuulka ilaahay soo diray rumeeya qaala wuxuu yidhi imaamu zuhri faxaasuu xaysata xumuri lwaxshi ila alabwaabi faxaasuu way dideen xaysata xumuri lwaxshi dameer farowga suu u didoo kale yay u diyaaceen ila alabwaabi albaabihii bay ku dideen fawajaduuha albaabihii bay heleen qad qulliqad mar horaa lasoo wada xidhay markii intuuna hadalka jeedinin buu yihi albaabaha kulliha lasoo qufulo ay nimankii bawaabintaabuu ku amray markay yaaceenba albaabu la arkay waa xidhan yihi faqaala wuxuu yidhi calaya bihim war soo celiya war kaalaya kaalaya haddaan wax idiin sheegayaa fadacaa bihim waa u yeeray faqaala wuxuu yidhi innii anigu inama اkhtabartu shiddatakum inama اkhtabartu waan imtixaamayey shiddatakum adeygiina calaa diinikum diintiina saad ugu alantiin baan fiirinayy ma waxaa idiin sheegayaan run iga moodeen waan idin fiirinaya bal inaad dad wixii ladhaaba iska raacay inaad tihiin iyo bal inaad sidaas inaad diintiina ku adegtihiin faqad ra'aytu waan arkay minkum xaggiina alladii kii axbabtu aan jeclaa inaad diintiina ku adegtihiin fasajaduu lahu markaasay u sujuudeen wa raduu canhu way ka raalli noqdeen asagoo sidaa u garanayo oo tilmaamtii oo dhan iyo wixii saa u haysto maxaa ninkaas iimaankii dhaafiyey madaxnimada unbas warbaxa hadduu yidhahdo intuu albaabaha ka furo uu yidhahdo orda meesha ka baxaysan ka baxa oo asagu iimaanka uu qaato maxay sheegi lahayn waxay- waxay sheegayaan ma jireen shacabkao dhanna asaga un bay raaci lahayn ha, ilaahay ooma qadarin madaxnimadaa xuntaana way jirta oo in loo sujuudo oo ilaahay anagii baa tahay lahay unbuu rabaa la wadwado hay. rawaahu albukhaariyu huna wa muslim fi ljihaad wanazla waxaa soo degay lamaa qaalat ilyahuudu yahuud markay yidhaahdeen naxnu calaa diini ibraahim nabi ibraahim diintiisa annagaa haysanay leeyihin wa qaalat inasaara nasaartina waxay yidhahdeen naxnu calaa diini ibraahim waxaa soo degay ma kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniya ma kaana ibraahimu ibraahim ma ahayn yahuudiyan yahuud ma ahayn walaa nasraaniyana ma ahayn walaakin kaana wuxuu ahaaday xaniifan mid yacni xaniif ah oo adyaanta baatilkaa ka iil- ka iishay weeye musliman hogaansamay ilaahay u hogaansamay wa kaana wuxuu ahaaday min al- ay, wamaa kaana ma ahaani min almushrikiin gaalada ka mid mahay Mm. فإن اليهودية والنصرانية بعد إبراهيم بأهات عليه السلام بزمن طويل لأن موسى عليه السلام بعد إبراهيم بألف سنة كن سنة كسي دمي تقريبا وعيسى عليه السلام بعده بنحو ألفي سنة لو كن بوبا كسي دمي مركا حقين النبي يعني نبي إبراهيم يهودي النصارى حقين كن غنية يا. رواه الترمذي بسند صحيح قال الله تعالى إن الذين آه. can cabdillahi waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabi sal alay slam qaala wuxuu yihi nabigu ina likulli nebiyin nabi la arka wuxuu leeyahay wulaatan weli buu leeyahay min annebiyiin wa ina weliyii weligaygu abii aabbahay weeye wa khaliilii khaliilkaygii weeye wa khaliilu rabbi rabbiga khaliilkiisa nebi ibraahim weye suma qara'a wuxuu aqriyey nabigu ina owlannaas dadka waxa ugu owleysan biibraahim laladiina itabacuuhu kuwii raacay weeye iyo wahaada nebiyu nabigan iyo waladiina aamanuu kuwa mu'miniinta ahoo asaga raacay wallahu ilaahay waliyu lmu'miniin ilahay mu'miniinta buu weli u yahay rawahu tirmidi bisanadin saxiix qaala allahu tacaala ina aladiina kuwa yashtaruuna gadanaya bicahdillahi ilaahay cahdigiisa iyo wa aymaanihim tamanan qaliilan ku iibsanayo ulaa'ika kuwaasu laa khalaaqa lahum wax dheef ay leeyihiin male fil aakhira aakhira nasiib kuma leh walaa yukallimuhum allah ilaahay lama hadlayo walaa yanduru ilayhim ma fiirinayo yowma alqiyaama walaa yuzakiihim dembigooda ma dhaafayo walahum cadaabun aliim cadaab xanuujiyo oo aada u kuluna way leeyihin can ilashcat waxaa laga wariyey bnu qays radi allahu canhu qaal fiya aniga fiigayay unsilad kusoo degtay hadihi alaaya ina aladiina yashtaruuna bicahdi illah kaanad lii waxaa ii sugnaatay buu ihi bi'run ceel baan ku lahaa fii ardi ibni cammin mid aan ilma adeer ahayn dhulkiisa oo lii aniga ii sugnaaday nin in adeerkay ah dhulkiisa ayaan waxaan ku lahaa buu ihi ceel qaala nabiyu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam bayinatuka ow yamiinuhu ay ama markhaati baad keeni inaad ceelkan adigu leedahay ama asagaa kuu dhaaranayo mar hadduu dhaarto bas waxba ma lihid adugu faqultu waxaan idhi buu yidhi idan yaxlif wuu iska dhaaran ya rasuul allah dhaare haddii lena wuu iska dhaaran faqaala nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man xalafa ninkii dhaarto calaa yamiini sabrin ay calaa yamiini sabrin ninkii ku dhaarto yamiin yacni waxa baasaysa wey yamiinu sabri yani midda saaxiibkeeda ay dembiga ku xabaasaysa la ama naarta ku xabaasayso yamiinu sabri muxuu ugu dhaaranayaa waa yemiinta faajirida oo beenta ah weeye liyaqtadica biha inuu ku qaato maalam ri'in muslimin qof muslima maalkiisa inuu ku qaato doonaya walxaal huwa asagu fiiha yemiintaasna faajirun kaadibun mid ku been sheegaya wey laqiya allaha ilaahay buu la kulmaya wahuwa calayhi qadbaan ilaah u cadhaysan buu la kulmay rawaahu she- marka qof iimaan leh been kuma dhaaran kara wey rawaahu sheekhaan watirmidi can abi umamata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal man iqtadaca ninkii qaato xaqa mru'in muslimin qof muslima xaqiisa biyamiinihi faqad awjaba allahu lahu naar ilaahay naar buu u waajibay ninkaas wa xarama calayhi ljannata jannadana wuu ka xarimay faqaala rajulun baa wuxuu yidhi wain kaana shay-an yasiiran ya rasuul allah wax yarba ha noqday waxa uu ku dhaartay ma ilaahay naar buu u waajibinaya jannadana ma ka xarimaya qaala wuxuu yidhi nabigu wain kaana qadiiban min araak laan caday aba ha noqote cadaygan lagu rumaydo lagu cadaydaba ha noqotee hadduu been ugu dhaarto naar bay naar bay cadaab bay ku noqon ay waa laga xarimayaa jannada naarna way u waajibaysaa w rawaahu muslimun baa wariyey fi liimaan can cabdillahi bni abi awfa radia allahu canhuma ana rajula nin baa aqaama silca badeeco ayuu soo dhigay fi suuqi suuqa faxalafa wuu dhaartay laqad ucdiya in laga siiyey fiihaa badeecadatan maa shay lam yucdahu aan laga siinin waayo muxuu ugu dhaaranayaa beentaas liyuqica fiiha inuu ku riday rajulan oo min almuslimiina qof muslimiinta ka mid uu rabaa inuu ku dhaco dhaartiisa intuu aamino usaa uga gato fanazlad waxaa soo degtay ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa iimaanihim hamanan qaliila ulaaika laa khalaaqa lahum aayadaasaa soo degtay ulaaika laa khalaaqa lahum fi laakhira aakhira wax nasiiba kumal alaaya can ibni abi mulayka waxaa laga wariyey ana imra'atayni laba naagood yaa kaanataa waxay ahaayeen takhrijaani kuwo tasho oo fii beytin guri ayay wax ku tolanayeen wa fi lxujrati gurigaa qowlad ka siimada ayay ku jireenoo qol guriga ka miday ku jireen fa jurixat ixdaahumaa midood baa la jareexeeyey waqad unfida aya biishfan irbad ayaa lagu miday fii kafya mid baa yani irbadii ay wax ku toltolanayeen ayaa gacanta looga muday fadacat cala alukhraa midda kale ku sheegata waxay tiri tana igu mudday tii kale way inkarta waxay tiri anigu kuma mud fa rufica ila bni cabaas cabdullahi bni cabaas baa loo kor yeelay radia allahu canhuma fa qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni cabaas qaala rasuulu lahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam low yucda annaas dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum nin walba wuxuu sheegta haddii la iska siinayo ladahaba dimaa'u qawmin iyo amwaalhum dad yacni dhiigoodaa tegi lahaa iyo maalkooda oo dad baa iska sheegan lahaa dee dakiruuhaa warbal waaniya naagtan ku waaniya midaan inkirayso oo inay waxaan ayadana ay ku dhufatay yani inkirayso dakiruuhaa ku waaniya billahi ilahay waqra'uu calayha ku akriya ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi bal aayaddaa ku dul akriya fadakaruuhaa way ku waaniyeen factarafad way qiratay anaa ku muday bes faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi qaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam alyamiinu cala almudaci caleyh ay albayinatu cala almudaci walyamiinu cala almudaca caleyhi calaa man ankarana riwaayadka qaar ba ka so arta hadduu qofkii markhaati waayo kii kalea la dhaarin hadduu yidhahda halai dhaariyo markhaati mayse rawahu albukhaariy can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kaana abu dalxata wuxuu aha aktara ansaariyin nin ansaari oo horree ansaaryada midka ugu badan bilmadiinati ansaarigaasoo bilmadiinati madiina joogo naklan xagga timirta wa kaana wuxuu ahaaday axaba amwaalihi maalkiisa midda loogu jecelyahay ilayhi xaggiisana bayruxa beerta bayruxa la yidhahda wa kaanad waxay ahayd mustaqbilata almasjid masjidka nabigiisaa uga soo horjeeday wa kaana nebiyu wuxuu aha sala allahu alay wasalam yadkhuluhaa beertaasuu geli jiray wa yashrabu wuu cabi jiray min maa'in oo fiiha ku sugan dayibin oo macaan falamaa unzilad marka la soo dejiyey lam tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayaddaa markay soo degto lan tanaaluu gaari maysaan albira sama iyo wanaag gaari maysaan xataa tunfiquu ilaa aad bixisaan mima tuxibuun qaama abu dalxataa istaagay radia allahu canhu faqaala wuxu yidhi ya rasuula allah in allaha ilahi yaquulu wuxuu leeyay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wa ina axaba amwaali maalkayga waxaa loogu jeceliyay ilaya xaggaygana bayruxa beerta bayruxa la yidhahdo wa inahaa iyadu sadaqatun sadaqa weeye lilaahi ilaahay dartii baan u bixiyey arjuu waan rajaynayaa birahaa wanaaggeeda iyo wadukrahaa kaydkeeda birahaa thawaabkeeda iyo wadukrahaa kaydkeedaan cind allahi ilahay agtiisa dhiganaya fadachaa deji yaa rasuula allah xaysu araaka allah meeshii ilahay ku tusiya ku bix faqaala sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi bak buu yidhi bak bakhina riwaayadka qaar waa ka soo aror daalika kaasu maalun maal weeye raabixun ribxay daalika maalun raabix waa maal ribxay oo faa'iidatu faa'ida waqad samictu waan maqlay maa qulta waxaa tidhi wa innii anigu araa waxaan ra'yeynayaa an tajcalahaa fi laqrabiin qaraabadaada inaad yeesho ood u qaybiso waay qaala wuxuu yidhi afcalu waan samaynaya yaa rasuula allah beertiisa ugu jeclaa bayruxo ahayd ayuu qeyb ku taagay faqasamaha abu dalxa wuu qeybiyey fii aqaaribhi qaraabadiisii iyo wa bani camihi wey zaada fii riwaayatin fajacalahaa lixasaan binu saabit iyo ubay binu kacab iyo raggaasa ilma adeertiisa abuu qori qori usiiye ugu qaybiye rawaahu lbukhaariyu watirmidi kulu dacaami kaana xilla libani israa'iil ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsi kullu dacaamin daca kullu dacaami dacaam kulligii kaana xillan xalaal buu ahaa libani israa'iil aya ayahay marxaban dacaam kulligii xalaal buu u ahaa ilaa maa xarama israa'iil ay kaana libani israa'iil awlaadu yacquub waay xalaal bay u ahayd yacni dacaam kasta xalaal buu u ahaa ilaa maa xarama israa'iil israa'iil wuxuu xarimay mooyaane waa yacquub calaa nafsihi wey min qabli an tunazala tawraat tawraat intaan lagu soo dejin qul faatuu bitawraati fatluuhaa in kuntum saadiqiin baa ilaahay ay qul waxaa tidhaahdaa faatuu bitawraati la imaada tawraat keena fatluuhaa akriya in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan ay can ibni cabaas radi allahu canhuma qaal aqbalad yahuudu ila nabiyi sala allahu alayh wasalam yahuud baa nabiga soo qaabishay aqbalad yahuudu baa ila nabiyi soo qaabishay sal lay slm faqaaluu waxay yidhahdeen yaa abalqaasim fa qaala wuxuu yidhi aqbalad yahuudu yahuud baa soo qaabishay ila nabiyi sala allahu alayh wasalam faqaaluu waxay yidhahdeen yaa abalqaasim akhbirnaa nooga waran camaa xarama israa'iilu israa'iil wixii uu xarimay calaa nafsi qaala wuxuu yidhi nabigu ishtakaa uu ka xanuunsaday waa nabi yacquube cirqa nasa xididka cirqunasaha la yidhaahdo ayahay ayuu ka xanuunsaday ay ishtakaa wuu sheegtay wuu xanuunsaday cirqa nasa falam yajid ma uusan helin shay-an yulaa'imuhu ilaa luxuuma alibili wa albaanaha aye falam yajid ma uusan helin shay-an shay sheegoo yulaa'imuhu yacni asaga u fiican oo uu jecel yahay munaasab u ah ilaa luxuuma alibili wa albaanaha falidaalika saa darteed buu xaramaha oo wuxuu yidhi ilaahayo wuu nageeyo ilaahaw haddaad i caafiso waxa aan ugu jeclahay baan iska xarimayaabuu ilaahay baa caafiyey oo markaasuu iska xarimay oo geeli hilibkiisii iyo caanihiisii waa wixii ugu jeclaa wey markaas ay falidaalika xaramaha qaaluu waxay yidhahdeen sadaqta run baa sheegtay waa sidaa arrintu rawaahu tirmidi baa wariyey fi zuhdi bisanadin xasan can ibni cumara radi allahu canhum ana alyahuuda jaa-uu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabigay waxay ola yimaadeen birajuli nin oo minhu ayaga ka mid ah waimra'ati naag qad zanayaa zinaystay fa qaala lahum nabigu wuxuu yidhi kayfa tafcaluuna biman zanaa qofkii zinayso oo minkum adinka idinka mida maxaad ku samayn jirteen adinku sharci- sharcigiina ka warraba qaaluu waxay yidhaahdeen nuxammimuhumaa wejigaan ka madoobaynaa ay nuxammimuhumaa wejigaan ka madoobaynaayo ha- yani xam- xa- yani xamumka waa dhuxushaa la yidhahdaaye wax madow oo yani qadiidkaad iyo dhuxushaasaan wejiga ka marinaa wanadribuhumaa markaasaan garaacnaa intaasaan xad oga dhignaa fa qaala wuxuu yidhi laa tajiduuna fi tawraati arrajma tawraad yani kuma taalla miyaa oo kama helaysaan aayatu rajmiga fa qaalu waxay yidhahdeen laa najidu fiiha maya kumaana aragno qof la dilayo maana ku arag ba yidhahde fa qaala lahum cabdullaahi bnu salaam cabdullaahi bnu salaam oo meesha fadhiya wuxuu yidhi kadabtum been baad sheegaysaan faatuu bitawraati tawraad la imaado fatluha akriya in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan way ku taallaa aayaddaas aayaturajmiga ku taallaa ee hadda keen oo halkan ku akriya waa la keenay fawadacahaa wuu saa fawadaca wuu saaray midraasuhaa kii daraasaynayo akrinayey waa kii yacni caalimkooda ahaa wey ya ayuu saaray cabdullaahi bnu suuriya baa la odhan jiray oo yani axbaartii yahuuddu ka mid ahaa nimanka caalimiinta wax yaqaanay fa wadaca wuu saaray midraasuhaa kii akrinayey ay alladii kaasoo yudarisuhaa oo minhu ayaga ka mida ka fow gacantiisi buu saaray calaa aayati rajmi uu karka saaray fa dafiqa wuxuu guda gelay yaqro yaqra-u inuu akrinayo maa duuna yadihi gacantiisa waxa ka sokeeya maa wara'aha wax ka dambeey walaa yaqra-u ma akrinaya aayata rajmi wuu ka boodaya fanazaca yadahu gacantiisii wuu ka qaaday can aayati rajmi cabdullaahi bnu salaam fa qaala wuxuu yidhi maa haadihi maxay tahay waxaan falamaa ra-ow daalika markay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen hiya aayatu rajmi wey waa aayatu rajmi hay waa siduu cabdullaahi binu salaam sheegayo way ku taallaa awalba way qarinayeen oogta markii lagu fahmay unbay qarteen ay fa amara bihimaa labadoodii buu amray nabigu fa rujimaa waa la rajmiyey qariiban min min xaysu mawdici ljanaaza meesha janaazada lagu tukado meel agteeda ah ayaa lagu rajmiyey buu leeyahay cabdullahi binu cumar cinda almasjidi masaajidka agtiisa fa ra'aytu waan arkay buu yihi saaxibahaa gabadha saaxiibkeed waa nin ka zinaystay yaxnii calayha asagoo sidaa isugu soo iilayo yaqii alxijaarata dhagaxu ka ilaalinaya markaasaa isgu markii dhagaxa lagu lagu soo tuurabo isagaa isu dhigay isagaa isu dhigay rawaahu lbukhaariyu baa wariyey wa abu daawuud qaala allahu tacaala ina awala beytin beytkii ugu horreeyey wudica linnaasi laladii bibakka laladii beytkii weeye bibakka ay bimaka ahaaday mubaarakan xaalu yahay mid la barakeeye wahudan lilcaalamiin can abi darin radi allahu canhu qaal sa'altu rasuul lah sal alay wasalam can awali masjidin masaajidkii ugu horreeya wudica fi lard qaala wuxuu nabigu almasjid alxaraam qultu waxaan uma ayunkee ku xigo qaala wuxuu nabigu almasjid alaqsa qultu waxaan idhi bu yihi kam baynahumaa intee udhexaysa qaala wuxuu nabigu arbacuuna caama fartan sano ayaa udhexaysa rawahu sheekhaan baa xadiidkaa wariyey wanisaa'iyu allah subxana wa taala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila walilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday cala annaas xiju lbeyt beytka xajintiisa iyo uqasadkiisa ayuu ilaahay ku leeyahay dadka ku waajibiyey man istadaaca ilayhi sabiilan ka bedel cala annaas sidaa laga bedelayaa man qof baa lagu leeyahay istidaaca awoodo oo ilayhi ila lbeyti sabiilan jid u kara waay oo ninkii aadi karo can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaama rajulu nin baa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah man ilxaaju ninka xaajiga ah waa kee ninka xaajiga ah waayahay waa kumo sidaasuu yidhi way oo yacni sifaadka wanaagsan ee ninka yacni alxaaju alxaqiiqiyu ninka xaajiga ahoo xaqiiqiga ahoo sifada xaajinimada ku sifoobay waa kee qaala wuxuu yidhi nabigu ashucsu atuflu kaas weeye buuri madhaxaba taa wayaan umalayna saadan aye ninka basaasan weeye atuflu haddana aye jamcu atfal weeye wahuwa alaqbaru daahiruh ninka booraysan ee iska basaasan ee daahirkiisan markaa aragto yacni ninka asagaa wey oo acmaasha xajka um acmaasha un aakhira unbuu mashquul ku yahayo nin markuu xajkaa joogo oo yani yani xoogaa isnadiifinhayo oo iswaxwaxaynaya maaha iska basaasan yahay boor buu leeyahay waxaysan yahay yacni asarulcibaada ka muuqato oo khushuuc iyo yani waxaa ka muuqato tahajud fara badan baa ka muuqdo faqaama rajulun aakharu nin kale ayaa kacay faqaala wuxuu yidhi ayu lxaji afdal xajka acmaashiisa makeebaa u fadli badan qaala wuxuu yidhi nabigu alxaju wasaju alxaju ay rafcu sawti bidikri watalbiya sawtka oo kor loo qaado oo ilaahay dikrigiisa loogu qaado iyo talbiyada aya weeye cajigu waa qaylada ay rafcu sawti bitalbiya iyo wasaju dhiig la daadiyo waay asaju naxru lhadyi hadyadii oo la gowraco weeye lilcibaada ayahay la dhuun dhabo waay faqaama rajulun aakhar nin kalaa kacay faqaala wuxuu yidhi ma sabiilu yaa rasuula allah waddaduna maxay tahay man istidaaca ilayhi sabiilan baa ilaahay yidhi qaala wuxuu yidhi nabigu azaadu waraxila zaad iyo raaxilo weye qofku sahay ku filan intuu asaga maqan yahay sii socod iyo soo socodba iyo dadkii uu nafaqaynayey iyo yacni waayahay raaxiladii waa tikidkiisi weeye yani asaga sii socod iyo soo socod wuxuu yani ku fuuli lahaa diyaaradii ama markabkii ama gaadiidkii uu meesha ku tegi lahaa wa waa inuu haysto wa shuruud kalena fuqahadii way kusii daraan markaasi rawaahu tirmidi baa xadiidkaa wariyay wa axmed qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas kuntum waxaad ahaateen khayra ummatin ummad midda ugu khayr badanoo ukhrijat linnaasi dadka loo soo bixiye oo loo soo daahiriyey can abi hurayrata radi allahu canhu qaal kuntum waxaad ahaateen buu yidhi khayra annaasi linnaas khayra annaasi linnaasi dadka kuwa ugu khayr badan linnaasi dadkana ugu khayr badan baad ahaateen aye ta'tuuna bihim dadkii baad la imaanaysaan oo keenaysaan fi salaasili ayagoo silsilada ku xidhan fii acnaaqihim xataa yadkhuluu fi lislaami ilaa islaamka soo galaan qasab baa lagu soo qaqabanaya waa lasoo qafaalaya marka kadiba islaamnimada qaadanaya marka dadka kuwa ugu khayr badan baa tihiin islaamka ugu khayr badanoo dadka ugu khayr badanoo adinkaa dadka yani qasab baad kusoo islaaminaysaa rawahu lbukhaariy can bahsi bn xakiim waxaa laga wariyey can abihi can jadihi radi allahu canhum anahu samica nabiya nabiga ayuu maqlay sala allahu alayhi wasalam yaquulu xaalu leeyahy nabigu kuntum waxaad ahaateen khayra ummatin ummad midda ugu khayr badanoo ukhrijat linnaasi dadka loo soo saar qaala wuxuu yidhi nabigu tutimuuna waa taam yeelaysaan sabciina ummatan toddobaatan ummadood antum adinku khayruhaa midda ugu khayr badan wa akramuhaa cala allahi tacala atiim way lixdan iyo sagaal ummadood baa idinka horreeyey ummaddii toddobaatanaad baa tiin adinka ayaa toddobaatankii taam yeelay adinkaana ugu khayr badan wa akramuhaa cala allahi ilahay agtiisana adinkaa ugu karaama badan waxay marka ummaddaana yani ku karaama badatay un yani waa macruufka is amrayaan xumaanta iska reebayaan dadka iyo islaamka iyo khayrka ugu yeerayaan kaasay ku khayr badeen wey haddii sifaatkan laga tago khayriyadii marka ma la helaya cagsi bay noqonaysaa wey sharunaas bay ummaddu noqonaysa rawaahu tirmidi baa wariyey bisanadin xasan can jaabir waxaa laga wariyey radia allahu canhu yaquul wuxuu leeyahy jaabir bin cabdillaahi fiinaa annaga dhexdaanaday nasalad nagu soo degtay buu yidhi waan ree ansaareed haddaan nahay id hama aa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wadkur xus id wakti hamad ay hamisay daa'ifataani laba qolo oo minkum adinka idinka mid a an tafshalaa inay cabsadaan ay oy cararaan weeyo fashal uu ku dhaco dagaalka marxaban nimankaas waxay ahaayeen niman reer banu xaarisa la yidhaahdo ows ka mid a banu salim oo nimanku jaabir ka dhashay oo khasraj bay ahaayeen labadoo reer ansaareed ba ay banu xaarisa iyo banu salima fashal baa ku dhacay fil xarbi oo dagaalka markii la galay yay damceen wa inay cararaan wallaahu waliyuhumaa ilaahay baa weligooda ilaahay baa sugay markaas tasabud baa la siiyey iimaan iyo yani sawaad baa lagu irdaaqay oo markaasay sugnaadeen qaala wuxuu yidhi jaabir naxnu anagu addaa'ifataani labadii qolaan nahay banuu xaarisata wa banuu salima wamaa yasurunii iman ima farax gelinayo annahaa aayaddu lam tanzil inayna soo degin de aayaddu waxay ka warramaysaa labadaa inay cabsadeen oo ilaahay uu qalbigooda iimaan ku ridaye marka yani xoogaa cabsidoodii baaba laga warramayaaye muxuu u jeclaanayaa in cabsidooda laga sheekeeyo waa liqowlillaahi buu yihi wallaahu waliyuhumaa taasaa nagu filan marnaba aana kasmar karin bui ilaahay baa weligooda ilaahay baa weligooda wallahu waliyuhum rawahu sheekhaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi laysa laka min alamri shay laysa laka kuma sugnaanin min alamri amarka shay-un waxba kuma lihi aw yatuuba calayhim ilaahay wuu ka toobad aqbali aw yucadibahum ama wuu cadaabaya fa inahum iyagum daalimuun qoladii yani quraada laysay ayuu nabigu habaaray calayhi salaatu wasalaam oo qunuudka ku habaaray markaasaa aayaddan lagu soo dejiyey can ibni cumara radia allahu canhuma anahu samica anabiya sal allau alayh wasalama nabiga ayuu maqlay idaa rafaca ra'sahu min arukuuc nabigu markuu rufuuc rukuuca ka soo kor noqdo fi rakcati alakhiira fi rakcati alaakhira ragcadda u dambaysa min alfajri salaada subax yaquulu wuxuu odhanayey allaahuma alcan fulanan wa fulanan wa fulanan buu nabigu laha kuwii gaalada ahaa ayuu yani markaa habaaraya mid mid buu u habaarayay qolada ayaga ilaahay uu ka tawad aqbalo wayba soo islaameen badankoodu allaahuma alcan ilaahu lacnat fulanan wa fulanan hebel ilaahu lacnat wa fulanan bacda maa yaquulu markuu yidhi nabigu samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu ayuu marka habaarkaasi qunuudku ku habaarayay faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey laysa laka min alamri shay amarka adu waxba kuma lid ya tasliim iyo hoggaansan baa lagaa rabaa ay rawaahu lbukhaari watirmidi walafduhu qaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam yowma uxud uxud maalinkeedii dagaalkii uxud markuu dhacay ee xoogaa asxaabtii badnayd ee ku dhammaatay toddobaatanka ahayd nabigana dhaawac fara badan iyo wax uu soo gaaray wey iliga laga jebiyey wejigiisa la dakray wuxuu yidhi allaahuma alcan ilaahu lacnad o abaa sufyaana allaahuma alcan ilaahu lacnad alxaaris bnu hishaam allaahuma alcan ilaahu lacnad safwan binu umaya fanazlat laysa laka min alamri shay laysa laka kuma sugnaanin min alamri amarka shay-un aw yatuuba calayhim ilaahay uu ka toowad aqbali aw yucadibahum fataaba allahu calayhim faaslamuu intii uu nabigu habaarayay way soo islaameen faxasuna islaamu islaamkoodii baa wanaagsanaaday ayahay walilbukhaariyi kaana nebiyu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam idaa araada markuu doono an yadcuwa alaa axadin ruux inuu habaaro ow yadcuwa inuu u duceeyo liaxadin axad uu u duceeyo qanata wuu qunuudi jiray bacda rukuuc fa rubamaa qaala inuu yidhahdaa laga yaabaa idaa qaala markuu yidhahda samica allahu liman xamida rabbana laka alxamdu allahuma anjil waliida bna waliid wasalama ibnu hishaam wacayaash bnu abi rabiica allahuma musalcafiintii weeye markaa maka lagu dhibeeyey muminiinta ah allaahuma allahyo anji ilaahu badbaadi alwaliid ibna alwaliid wa salama ibnu hishaam wa cayaash ibna abi rabiica khaalid bnu waliid ibna adeertii wey raggaan adeerihii baa dhalay wey ninna waa wala dhashay allaahuma shdud ilaahayow adkee oo wad'aka cadaabkaaga calaa mudara ree mudar wajcalhaa ilaahow yeel dushooda siniinan sanooyin abaar oo ka saniini yuusuf toddobadii sanoo abaarteeda nebi yuusuf oo kalea yajharu bidalika arrintaabuu nebigu la jahray kor buu u qaaday ducada can anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama ducada ilahay nebigu ka aqbalay oo abaar xun baa ku dhacday weligood aysa arag wey ilaa ay markii dambe harkaha iyo ay cuneen way u yimaadeen marka abu sufyaan iyo qolo socoto yaa waxay yidhahdeen maxamedow yani rabbigaas oo kumuun amri silaturaximka inaad qaraabada xidhiidhiso de dadkaagu waa dhammaanayaana ilaahay u bari inuu dhibka ilahay ka qaado inuu ilaahay dhibka ka qaado can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama kusinad waa la jebiyey rabaaciyatu nabiga dhooshiisi baa la jebiyey yowma uxud uxud maalinkeedii wa shuja waxaa la daqray wejhu wejigiisana waa la daqray shajatan fii jabhati ay wejigiis koofi bireedi uu qabay baa korka intii loogu dhuftay seef bay ku jabtay markaasaa koofi bireedi baa gashay markaa nabiga wejigiisa markaasaa dhiigu daad xataa saala dembu dhiigi ilaa uu qulqulay calaa wejhi fa qaala wuxuu yidhi nabigu kayfa yuflixu qowm qoom say u liibaani facalo facaluu sameeyeen haadaas arrintaa nebiyow nabigoodii ku sameeyeen qolo nabigoodii saan u galay oo waxaan ku sameeyey say u liibaanayaan walxaal huwa asagu yadcuuhum ila allahi ilaahay asaguna ugu yeeray isagoo ilaahay ugu yeeraya saan u galaya fanazlad waxaa soo degtay laysa laka min alamri shay aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum aalimuun aayaddaasaa soo degtay rawaahu tirmidi bisanadin saxiix can caliyin radia allahu canhu qaal inii anigu kuntu waxaan ahaa buu yidhi rajulan nin idaa samictu haddaan maqlo min rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam xadiidan nabiga haddaan xadiid ka maqlo nafacani illaahu ilaahay baa igu anfacaya minhu xadiidkaasi bimaa shaa ilaahay intuu doonu igu anfacay wa idaa xadaanii hadduu ii sheekeeyey rajulun oo min asxaabihi nabiga asxaabtiisa ka mid a istaxlaftuhu waan dhaarin jiray buuhi inaan arrintaa nabiga ka maqashay ku dhaaro fa idaa xalafa markuu dhaarto sadaqtuhu waan u rumayn jiray wa inahu sha'niya xadaanii waxaa ii sheekeeyey abubakrin baa ii warramay waqad sadaqa run buu sheegaya se abubakar lama dhaarinayo yidhi asagu waa run buu sheegaya hadalkiisu run wey qaala wuxuu yidhi se abubakar samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu leh maa min rajulin nin ma jiro qof ma jiro yudnibu dembaabaya demban uma yaquumu kacayo oo fa yatadaharu dhahaaro qaadanayo weysaysanayo uma yusallii ragcatayni laba ragcadood tukanayo oo fa yastakfirullaha ilaahay ka qufraan dalmayo ilaa kafara allahu lahu ilahay wuu dembi dhaafaya ilahay wuu u dembi dhaafaya qofku sidaa hadduu sameeyo waxyaalaha looga baahan yahay wey toobadna qofku markuu toobad keeno dembigii intuu ka ka dhex baxo oo markaas uu yacni laba ragcadood oo sunatu toobuhuu tukanayaa istikfaar buu la imaanayaa waxna wuu sadaqaysanayaa yacni maalinna wuu soomayaa iyo waxay noqotaba soonna wuu la imaanayaa waxyaalaha waxa weye toobada xaqiijinaya ka mid tahay baa liila saa arrimahaa samaysa wey ilahay toobadaadi waa aqbali uma qara'a wuxuu aqriyey nebigu waladiina idaa facaluu faaxisha waladiina kuwii weeye idaa facaluu faaxisha mutaqiinta baa lasoo lasoo tilmaamay wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu walard uciddat lilmuttaqiin kuwa ilaahay ka baqaa loo diyaariyey jannadaas mutaqiintaasaa marka tilmaamo dhowra lagu tilmaamay aladiina yunfiquuna fi saraa'i waadaraa wاlkaadimiina algayda wاlcaafina can الnaas wallahu yuxib اlmuxsiniin wاladiina idaa facaluu faxish wاladiina kuwii weeye mutaqiintu idaa facaluu markay sameeyaan faaxisha xubaan ay ka dhacdo ow dalamuu anfusahum naftooda ay dulmiyaan dakaru llaha ay dakaruu waciid allahi ilaahay waciidkiisii iyo cadaabkiisii bay xusuusanayaan faاstakfaruu lidunuubihim dunuubtoodii bay ka qufraan dalbayaan waman yakfiru dunuuba dunuubta yaa dhaafo wax dhaafo ma jira ila allah walam yusiruu ma daa'imayaan calaa maa facaluu waxay sameeyeen walxaal hum yaclamuun ayago dembiga ma daa'imayaan dee way ka soo noqonayaan maa asara man istakfara buuri nabigu ninkii istikfaar la yimaado istikfaarsada muuna daa'imin dembigii wain caada fi lyawmi sabciina mara toddobaatan goorba dembiga ha ku laabtee mar hadduu istikfaar la yimaado muuna daa'imin qofkaa dembigii uu ka toobadkeen rawaahu tirmidi baa xadiidka weli qaala allahu tacaala id tusciduuna walaa talwuuna calaa axadin wrasuulu yadcuukum fii uqraakum wadkur xus id wakti tusciduuna tubciduuna aada fogaanayseen fi ljabal haaribiina xaalatiin waad cararteen walaa talwuuna calaa axad qofna ma milicsanaysaan warasuulu rasuulkiina yadcuukum wuu yeerayaa fii uqraakum gadaashiin a marka yowma uxid asxaabtu yar carareen oo jabeen way labiyo toban nin bes ah kusoo hartay nabiga inta kaleo dhan waa la cararay warasuulu rasuulkuna yadcuukum wuu yee uu dhawaaqayaa fii ukhraakum muxuu leeyahay ilaya cibaad allah war soo noqda ilaya cibaad allah ay faasaabakum gaman bigamin faasaabakum jaazaakum ilaahay wuxuu idinku sawaabiyey ku abaalmariyey gaman murug oo biqamin ay bacda qamin murug kale korkeeda ama biqamin bisababi qamin murug baa ilaahay idinku riday oo haziimadii jabkii iyo qatligii idinku dhacay waa murug ilaahay idinku riday biqamin bisababi qamikum lirasuul rasuulka aada murug geliseen oo amarkiisa baad khilaafteen soo nimankii yacni rumaadda ahaa ee uu nabigu yidhi halkan buurtan saarnaada oo adinku haddii haddii nala jebiye iyo haddaan wax jebino midna halkaa kasoo dhaqaaqina dhabar jebista naga ilaaliya qoladii baa mukhaalafo samaysa qacdii horeba markii laisusiiy laisku siiye gaaladii way carareen markay arkeen gaaladii oo lasii baacsanayay yidhahda war haniimada ha ka qadina gaalada jabtay nabiguna muxuu yidhi haddaan wax jebino iyo haddii nala jebi midna ha kasoo dhaqaaqina halkaas hele ciidankayga dhabar jebintaa ugu daran mogta haddii mar dhabar jebin kugu timaada khatar wey waad kala dhumaysaa khalaas awooddaadi dhammaydba way way fashilmi markaasay soo yaaceen ninkii ciidanka amiirka looga dhigay ee cabdullaahi binu jubayr la odhan jiray wuxuu yidhi war nabigu soo ima dhihin ha- marna meesha ha ka soo dhaqaaqina waxaas ma yeelayna yidhaha haniimada ka qadimayna asaga iyo dhowr nin baa meesha ku haray khaalid binu weliid muxuu sameeyey dee yacni raggii fur yacni fursaantii buu watay saa unbuu dhinaca ka soo maray dhowrkii ninoo meesha taagneyd buu cagta mariyey seefta kur kaga jaray markaasuu dib kaga dharbaxay khalaas waaba la kala garan waayo markaa muslimiintii iyo gaaladii meel ay wax ka imaadeen xataa qaarkood islaayeen ayagii islaayeen ay marxaban shaydaankuna barakabeelon kaasuu gadaashooda ka dhawaaq ukhraakum cibaad allah war gadaal baa laynkaga yimid markaasaan isku jeed waaba la kala garan waayo dadki ay qole ay yihiin waayo si loo kala gartaa la- marka kaman biqamin macnaheedu waxa weeye faasaabakum ilahay baa idinku abaalmariyey kaman abaa yani murug waad murugteen bilhaziimati waalqatl iyo wa jurxi waa la idin laayey jareexa iyo dhaawac badan baa idinku dhacay waad jabteen oo waa cararteen biqamin bisababi qamikum lirasuul rasuulkaad murug geliseen amarkiisii baad khilaafteen wey likay laa taxzanuu maxaa laydinkugu reebay murugta likay laa taxzanuu inayna murginoo calaa maa faatakum waxa idinka tegay oo min alghaniimati yacni haniimada aada weydeen walaa maa asaabakum waxa idin asiibay oo min alqatli wa jarxa yacni waayo dhaawici iyo dilkii ah inayna u murgin darteeda waay yaa laydinkugu riyay murugtaan ay wallahu khabiirun bima tacmaluun wallahu ilaahay khabiirun ilaah og weeye bima tacmaluun waxaad samaynaysaan oo camal ilaahay waa og can ilbaraa waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi jacala nabiyu nabigu waa yeelay sala allahu calayhi wasalama cala arajaala dadkii lugleyda ahaa ee lugle- lugeynayay buu nabigu wuxuu madaxa oga dhigay yowma uxudin cabdallaahi binu jubayr ninka la yidhaah wa aqbaluu way soo qaabileen munhazimiina xaalay yihiin ay asxaabtii way soo qaabileen munhazimiin macnaha markii ay gaaladii jabtay ee kuwii yani meesha gadaasha ilaalinayay ay soo dhaqaaqeen waa la jebiyey de wa aqbaluu way soo qaabileen munhazimiin fadaaka kaas id wakti weeye yadcuuhum nabigu u yeeraya id id wakti weeye yadcuuhum u yeeraya alrasuulu rasuulku fii ukhraa fii ukhraahum gadaashooda ay calaya cibaad allah war soo noqda buu leeyay soo noqda ay walam yabqa maca nabiyi sala allahu calayhi wasalama hayru snay cashara rajulan labiyo toban nin bes aha ku hartay nabiga labiyo toban nin bes aha ku hartay rawaahu lbukhaariyu can abi dalxata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi khashiyanaa waxaana daboolay annucaasu lulmo ayaa nagu dhacday wa naxnu anagu fii masaafina annagoo safkii ku jirna buu yidhi yowma uxudin uxud maalinkeedii fajacala sayfii seeftaydi waxay guda gashay yasqudu inuu iska dhacayo min yadii gacantayda wa aakhudu waan soo qaadan wa yasqudu wa aakhudu hurdo unbaa ilaahay igu riday gaaladina waa lasor fadhiya ogow marka seefti korba dhulkay ku dhici waan soo qaadi haddana way iska dhici waxaan ogahayba ma luleey lulmo unbaa lagu riday si yacni idminaan iyo sabaad baa ilaahay qalbigooda ku ridaya xoogaa lulmadaas lagu riday waa mu'miniinta munaafiqiintu ma qabaan ayagu ayagu indhahay saa u taagayaanoo cabsidii baa nafti baa dhuunta loo keenay hay nucaaska naftiisa waa raxmada mogta xag ilaahay ka timid mu'miniinta loogu raxariisanay munaafiqiintu ma qabaan ayagu ay rawaahu lbukhaariy watirmidi wazaada wuxuu ku ziyaadiyey imaamu tirmidi wuxuu ziyaadiyey wa daa'ifatu lukhraa qaybti kale almunaafiquuna munaafiqiinti weeye laysa lahum hamun ayagu hami kale male ilaa anfusuhum naftooda moogi ajbanu qowmin qoom kuwa ugu fulaysan weeye wa arqabuhu lilghaniimati haniimada iyo maalkana iyagaa ugu jecel inay wax gaaraan ma rabaan xoolahana inay gacanta ku dhigaan fircoon wa akhdaluhu lilxaqi xaqa ayagaa ugu hoojin badan oo waayo xaqa garabkiisa ayaga unbaa ka baxay xabara kale maaha ay way meesha no iga horkiisay ka baxayaanoo way cararayaan maalka inay helaanna way rabaan guusha iyo markii guusha la helo oo gaalada la jebiyana magaca inay helaanna way rabaan see laysugu helay wax ay wa canhu waxaa laga wariyey can dalxa qaala wuxuu yidhi rafactu ra'sii madaxaygaan kor u qaaday yowma uxudin fajacaltu waxaan guda gelay anduru inaan fiirinaya asxaabtii baan saa u eegay wamaa minhum ka mid maaha yowmaidin axadun ilaa yamiidu wuu iilanayaa taxta xajifatii gaashaankiisa hoostiisa mina nucaasi min ajli nucaas nin walba sababta iyo gaashaankii hoystay luquntiisii baa ka hoosaysa markaa dadka o dhan wada dhowri waa saas mid walba saas u foorra ya fadalika qowlullahi weeye uma anzla calaykum min bacdi alqami amanata nucaasan yaksha daa'ifata minkum uma anzla calaykum ilaahay wuu soo dejiyey min bacdi alqami murugtaa bacdigeedo haziimadii iyo dilkii idinku dhacay markaad ka murugteen amanatan baa ilahay idinku soo dejiyey aamin noqosho aamin baad noqoteen nucaasan baa ilaahay idinku soo dejiyey nucaas ka bedel amanada oo nucaas waxaan yani aaminka iyo geesinimada iyo shajaacada wadataybo iyo dumaaninada iyo xasalka iyo iimaanka waa nucaaskaas kaasoo yakshaa daboolayo daa'ifatan qayb oo minkum adinka idin ka mid waa inta mu'miniinta og oo munaafiqiinta kuma jirayo rawahu tirmidi bisanadin saxiix can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal uftuqidad qadiicatun uftuqidad waxaa la waaye qadiicatun aayahay qadiifatun dhe qadiifatun xamraau yowma badrin sijaayad ama katiifad oo guduudan ayaa la waayey yowma badrin bader maalinkeedi xoolihii qaniimadaa bay ka mid ahayd markaasaa la waayey fa qaala bacdu naasi ba waxay yidhaahdeen lacala rasuululahi sala allahu alayh wasalam akhada inuu nabigu qaadaa laga yaabaa iska dhaaf inuu nabigu qaaday oo asaga meel yeelay ama meel uu ku bixiyaa laga yaabaaye iska daaya ba yidhi waxbaa raaraadinin faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey wamaa kaana linabiyin an yaqul wamaa kaana linabiyin nabi owle ooma aha munaasabna ooma aha an yaqulla inuu wax khayaano waman yaqlul ninkii wax khayaano ya'ti wuu la imaanaya wuu keenayaa bimaa qalla wixii uu khayaanay yowma alqiyaama uma tuwafaa kula nafsi naf la arka waa loo ofin maa kasabat wahum laa yudlamuun walxaal hum ayagu laa yudlamuun aan la dulminayn rawahu abu dawuud watirmidi bisanadin xasan can jaabir radi allahu canhu qaal laqiyanii rasuulu llahi baa ila kulmay sala allahu calayhi wasalam faqaala lii wuxuu yidhi yaa jaabiru jaabiro maa lii araaka munkasiran maa lii maxaa lahaanta idaa araaka aan ku arkayaa munkasiran nin xoogaa qalbigiisa uu jaban yahay oo yar murugsan baad u eg tahay waa maxa qultu waxaan idhi yaa rasuul allah ustushida abii aabbahay waa shahiiday yowma uxudin uxud buu dhintay wa taraka ciyaalan iyo wadaynan carruur fara badan weliba gabdhay ahayn sagaal gabdhood yacni yaa la sheegaa riwaayadka qaarna toddobaay sheegaan toddoba gabdhood iyo dayn fara badan buu ka tegey xoolana maigo afalaa ubashiruka ma kuu bishaareeyaa bimaa laqiya allah ay bimaa laqiya allaahu bih abaaka ilaahay wuxuu aabbaha kula kulmay ma ma kuugu bishaareeyaa alaa ubashiruka bimaa kii laqiya allaahu ilaahay uu kula uu kula kulmay bihi maaga uu ku abaalmariyay abaaka aabbaha qultu waxaan idhi balaa yaa rasuula allah iigu bishaaree qaala wuxuu yidhi nabigu maa kallama allaahu ilaahay lamuuna hadlin axadan axad qadu weligii ilaa min waraa'i xijaabin xijaab gadaashii inuu kala hadlo mooyaane wa axya allaahu ilaahay wuu nooleeyey abaaka aabbaha fa kallamahu wuu la hadlay kifaaxan si cayaan oo la hadlay tii la hor istaagay kashfigaa laga qaaday markaasuu ilaahay la hadlay fa qaala ilaahay wuxuu yidhi yaa cabdii addoonkaygiio tamana tamani calaya dushayda ucdika waan ku siinayaa waxaa rabta i weydiiso waan ku siinaya qaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigayo tuxyinii waad inoolayn oo fa uqtalu fiika haaniya nafta igu soo celi mar labaad aan jihaadka ku dhinte ay saasuu leey qof yacni intuu dhintay in adduunyada lagu soo celiyo tamaninaya ma jira buu nabigu ilaa shahiid ninka shahiidkaa moog wuxuu rabaa asaga in la dilo oo lasoo nooleeyo haddana mar labaad la dilo oo soo cashra maraad inuu dhintuu rabaa fii sabiilillah waa waxa uu arkay oo min hawaabillaahi alkaraama karaamada ilahay iyo sawaabka u arkay qaala rabu rabbi wuxuu yidhi caza wajale inahu qad sabaqa minii inahu shaniga qad sabaqa waxaa hormaray minii xaggayga annahum ayagu ilayhaa ila dunyaa laa yurjacuuna inaan loo celinayn qof dhintay inaan la celinaynin saasaa mar hore xukunkayga ka hormartay qaala wuxuu yidhi jaabir waunzilad waa la soo dejiyey hadihi alaaya walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili illahi amwaatan bal axyaaءun cinda rabbihim yurzaquun walaa taxsabana aladiina ha u malaynina kuwii qutiluu la laayay fii sabiili illah amwaatan wax dhintay ha u malaynina bal axyaaun way nool yihiin yurzaquuna waa la irsaaqayaa cinda rabbihim farixiina bimaa aataahum allahu min fadli weliba waxay ku faraxsan yihiin waxa ilaahay uu siiyey can cabdillaahi waxaa laga wariyey radi allah mascuud annahu su'ila haadihi alaaya aayaddanaa la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi innaa anagu sa'alnaa waan su'aalnay can daalika aaye kaasaan weydiinay fa ukhbirnaa waxaa naloo sheegay nebigaan su'aalnay oo fa ukhbirnaa waxaa naloo sheegay anna arwaaxahum arwaaxdoodu yacni dadka yacni shuhadada ehe fii sabiilillahi ku dhintay arwaaxdoodu fii dayrin khudrin fii xawaasili dayrin shimbiro dhuuntooda inay ku jirto shimbirahaasoo khudrin cagaaran tasraxu weyfoofi fi ljannati jannada xaysu shaa'ad meeshay doonto jannada yani shimbira dhuuntooda ay ku sugantahay ahlujannaha naftooda yani nimanka shuhaadada ah markaasay shimbirahaas meeshay doonaan bay jannada ugu duulayaan ugu foofayaan kol meel bay aadayaan wa ta'wii way usoo dumaysaa ilaa qanaadila mucallaqa bilcarsh habeenkiina maxay usoo hoynayaan ilaa qanaadil qanaadil iyo yacni batermakis ama nalal sidaa wax u eg nalalka camaloo saa usoo laalaado mucallaqa bilcarshi carshiga lagu xidhay faalaca ilayhim rabbuka rabbigaabaa daalacday iطilaacatan faqaala wuxuu u leeyahay hal taziiduuna shay-an war wax may ziyaado dalbaysaanoo may warsanaysaan fa aziidakum aan idiin ziyaadiye qaaluu markaasi waxaa yaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow wamaa nastaziidu maxaan ziyaad maxaan dalbaynaa oon ziyaado dalbaynaa oon warsanaynaa wa naxnu walxaal naxnu anagu fi ljannati jannada aan ku sugannahay nasraxu aan foofayno oon soconayno xaysu aye shay aye xaysu shi'naa meel alla meeshaan doonno suma dalaca ilayhim athaaniya mar labaad baa ilaahay xijaabkii kashiga ka qaadaya markaasuu la hadlayaa faqaala wuxuu leeyahay hal hal tastaziiduuna shay-an war wax ma ay warsanaysaan faasiidakum aan idiin ziyaadiye falamaa ra-ow markay arkaan annahum ayaga lam yutrakuu inaan la daynaynin qaaluu waxay dhahayaan tuciidu ilaaha waad noo soo celin arwaaxanaa fii ajsaaminaa jidhka annagii baad ku celin xataa narjica ila dunyaa adduunyo aan u laabanoo fa nuqtala hadda la dilo fii sabiilika waddadaada mar wazaada fii riwaayatin wa tuqri'u nebiyanaa nabiga annaga waxaad nooga akrinaysaa assalaama salaam wa tukhbiruhu waxaad u sheegaysaa cannaa xagga annaga waxaad uga warramaysaa annaa anagu qad radliinaa inaan raalli noqonay wa rudiya cannaa nagala nalaga raalli noqdo annagan ilahay uu naga raalli noqdo nabiga annagiina sidaa naga gaarsi ay allaahuma balliq cannaa nabiyana ay annaa qad annaa qad radiina ay waradita canna waaka saasay marka soo dirayeen waa kii caasim ninkii o nimankii yani lasoo diri jiray ee yani caasim ninkii uu hogaamin jiray markii la laayey saasay markay yidhaahdeen waana lasoo gaarsiiyey arrintii nabiga muddo idil baa la akrinayo qur-aan ahayd ay mar kadib waa la nasakhay rawaahuma turmidi labadaa riwaayo imaama turmidi baa wariyay qaala allahu tacaala aladiina istajaabuu lilahi wاrasuul min bacdi ma asaabahum alqarx liladiina axsanuu minhum wاtaqow ajru cadiim aladiina kuwii waxaa u sugnaaday buu ilahay yidhi istajaabuu ajiibay lilaahi ilaahay iyo warasuuli rasuulka ajiibay min bacdi maa asaabahum alqarxu dhaawaca iyo jareexadu markay gaartay bacdigeed liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaag sameeyo minhu ayaga ka mid a oo wataqow ilaahay ka baqay ajru cadiim ajir weyn bay leeyihin dagaalka wuxud markuu dhammaaday ayuu nabigu gaaladii wuxuu ka baqay inay soo rogaal celiyaan maadaama xoogaa ay isu arkayeen inay guulaysteen markaasuu nabigu yaa ka daba tegaya gaaladii ka daba baxay saxaabtoo dee yani meydkii iyo dhaawacii uu aada u daasay yaa ka dababaxay toddobaatan nin baa yidhahdeen anagaa anagaa diyaar uu ka daba diray nabigu qaalat caaishatu waxay tihi radia allaahu canha licurwa binu zubayr baa waxay u tihi wiilkii hawaryarta u ahayd curwa binu zubayraha yabna ukhtii walaashay wiilkeediiow lamaa asaaba nabiyallaahi nabigii ilaahay markuu asiibay sala allahu alayh wasalam maa asaaba wixii asiibay yowma uxud uxud maalinkeed oo wansarafa canhu lmushrikuun gaaladii ay tageen ay gadoomeen khaafa wuxuu ka cabsaday an yarjicuu inay soo laabtaan fa qaala wuxuu yihi nabigu man yadhabu yaa tegaya fii itrihim raadkooda yaa ka dababaxay fantadaba waxaa ajiibay minhum asxaabta xaal uu ka mid yahay sabciina rajulan toddobaatan nin baa yidhi annagaa aadayno kaana fiihim waxaa ku jiray abu bakrin iyo wazubayr ay aabbaha zubayr iyo awowga abubakar baa labaduba ku jiray raggii ajiibay ya wa ilaahay sheegay aayadda ku sheegay liladiina axsanuu minhu wataqow lahum ajrun cadiim qolada la yidhi bay ku jiraan wey rawahu lbukhaari baa wariyey fii qaswati uxud can ibni cabaas waxaa laga wariyey